العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين suuratu lxijri ayaan ku dhex jirnay aayadda afartan iyo shanaad ayay darsi ayuu darsigani ka bilaabanayaa darsigeeni shalayto waxaynu soo marnay aayaddii rabbi subxaana wa tacaala uu lahaa qaala hada siraatun calaya mustaqiim tafsiirkii aynu marnay weeyey tafsiir kaleo culimo badan ay marayaan waxa weeye in la yidhaahdo qaala rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala haada kani siraatun jidwey kaasoo calaya ilaya aniga xaggayga addoommada soo gaadhsiinaya kaasoo mustaqiimin toosan oo markaa waxay u noqonaysaa diinta iyo jidkaas ilaahay subxaana wa tacaala addoommada uu jiday waa jid aniga isoo gaadhsiinaya addoommada saasuu noqon karaa macna maadaama laga warramay marka aayadihii hore lagaga warramay dadka uu shaydaanku duufsaday iyo ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa ciqaabta ay ku leeyihiin halkan waxaa laga gudagalayaa dadka ka nabadgalay shaydaanka iyo dhibaatadiisa iyo baadiyeyntiisa iyo abaalgudkay ilaahay agtiisa ku leeyihiin subxaana wa tacaala waana kuwii aayadaha hore lagu tilmaamay cibaadaka minhum lmukhlasiin kuwaas abaalgudkooda la sheegay ina almuttaqiina burburi subxaana wa tacaala kuwa cabsada fii jannaatin jannooyin dhexdooday ahaayeen iyo wacunu iyo wacuyuunin ilo udkhuluuha baa la odhanayaa gala jannooyinkaa gala bisalaamin nabadgelyo ku gala aaminiina xaala aad tihiin kuwa aamin ah wanazacnaa waan siibnay maa fii suduurihim waxa laabahooda ku jira oo min hillin xiqdi iyo xin ah wixii uurxumo ah ikhwaanan xaal ay walaala yihiin calaa sururin sariira dushooda xaalo ay yihiin mutaqaabiliina kuwo isku soo jeeda oo isqaabilsan xaalo ay yihiin laa yamasuhum taaban maayo fiiha jannada dhexdeeda nasabun wax dhib iyo daal ah wamaa hum mana aynan ahaanin bimukhrajiina kuwa la bixinayo minhaa jannaadka xaggooda kuwa laga bixinayo maysan ahanin muttaqiintu ilaahay agtiisa waxay ku leeyihiin jannooyin fara badan aseendooyin fara badan iyo ilo durduro iyaguna badan bay ku leeyihiin waa la soo dhawaynayaayo waxaa la leeyahay jannada ilaahay gala nabadgelyana ku gala ama meehe bisalaamin xaalo aad ku sugantihin idinkoo laydin salaamayo ama idinkoo nabadgashan oo aafo ka nabadgashan aaminiin ohoo aamin waxaad ka tihiin cabsi iyo argagax iyo barwaaqadan laydin siiyey inay idinka kala go-do iyo inaad dhimataan ama aada dhammaataan waxaasoo dhan idinkoo aaminka markay jannada gelayaan wixii ay isu qabeenee qalbigooda ku jiray ama xiqdi ah ama xin ah ama urkutaallo ah waa laga saaraya ayagoo walaalo ah bay jannada gelayaan oo waxay isu qabaan uusan jirin waa kaan hadda kahor soo sheegnay xadiidka saxiixa nabigeena ka sugan sal lla alay wasalam markii ay jidka siraadka gudbaan intaan jannada la gaadhin baa halkaa lagu xisaabinaya wixii ay yani kala qabeen baa la kala siinaya markii waxoodii loo kala dhammeeyo ayagoo marka walaalo isu qalbifayo baa jannada loo furaya saasay ku gelayaan macna waa walaalo sariiro dushood bay ku sugan yihiin wayna isku soo jeedaanoo dad qadaadka isu jeediyey ma ah mutaqaabiliina waxa weeye yani ma kala jeedaan ee waa dad isku soo jeeda jannada dhexdeeda wax altoon xaqaysanaya shaqana maha lagana saari maayo jannadan inay ku waari ina almuttaqiina kuwa isdhowra ama cabsadaayey fii jannin jannooyin dhexdood iyo wa cuyuunin ila durdura oo fara badan udkhuluuhaa gala baa la odhanayaa bisalaamin xaalo aad ku sugan tihiin nabadgelyo ama bisalaamin nabadgelyo ku gala idinkoo laydin salaamayo aaminiina xaalo aad tihiin kuwa aamin ahoo cabsi iyo dhibaato oo dhan aaminka wanazacnaa waan siibnay maa shaygii fii suduurihim laabahooda ku sugan oo min gillin xin ama uur ku taallo ah ama xiqdi ah ikhwaanan xaalo ay walaalo yihiin calaa suruurin sariiro dushood xaalo ay ku sugan yihiin mutaqaabiliina xaalo ay yihiin kuwo isku soo jeedoon kala jeedin isqaabilsan laa yamasuhum ma taabanayo fiiha jannada dhexdeeda nasabun wax dhib ah wamaa hum mana aynan ahaanin minhaa jannada dhexdeedan bimukhrajiina kuwa laga saaray laga bixin maayo meeshaasay ku waarayaan nabi warran buu rabbi yidhi subxana wa tacaala cibaadii addoommadayda u waran oo waxaad u sheegtaa annii anigu ana anigu alghafuuru midka dhaafidda badan inaan ahay alraxiimu ee naxariista wa anna cadaabii cadaabkaygu huwa isagu alcadaabu cadaab inuu yahay cadaabkii inuu yahay alaliimu ee wax xanuujinayay addoommadayda saa ugu sheegay macnaheedu waxa weeye aayadaha aan soo marnay baa qaarna goodi iyo hanjabaad bay ahayd oo ilaahay cadaabkiisay muujinayeen waa aayadaha hore aayadihii dambe hadda inoo dambeeyeyna waxay muujinayeen ilaahay naxariistiisa uu diyaariyo addoommadiisa labadaa arrimood midna waa rajagelin midna waa cabsiin saas daraaddeed baa labadan aayadood ayaa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi addoommadayda waxaad u sheegtaa nebiga ood gaadhsiisaa inaan anigu ahay midka dembiga dhaafo oo naxariista dhankaasi waa rajagelintii wey ninkii soo laabto oo ishagaajiyo oo dadaala rabbi subxaana wa tacaala wixii khalade ka dhacayna waa u dhaafaya waana u naxariisanay amaa midkii madax adayga oo la keri waayo wa anna cadaabii huwa alcadaabu alaliimu baa isaga u taal kaa isaga hanjabaad baa u taallo cadaab xanuun badan inuu cadaabkaygu yahay kaa gaadhsii wey maanaa saas weeyo yacni waxaa la doonayaa ruuxa mu'minka ah markii uu xagga macsiyada uu arko naftiisu inay usii socotona inay cabsidiisu badato oo ilaahay hanjabaaddiisa iyo cadaabkiisa uu dalacdo markii waxoogaa yacni ay badato cabsidiisu oo uu ka cabsado naxariis ilahay inuu ka quustana inuu dhanka kale albaabkeeda furto oo markaa kadib uu dalacdo ilahay naxariistiisay u gudaweyn tahay kolla dhankan aad fiiriso kolla dhankan aad fiiriso khawf iyo rajaha inaad ku dhex noolaataa la doonay rasuulkeena sal lay slam xadiis saxiixa ka sugan oo uu yidhi law yaclamu lmu'minu maa cinda allahi min alcuquuba maa tamica fi ljannati axad wlow yaclamu lkafiru maa cinda allahi min araxmati ma qanita min aljannati axad bu nab uri sal lay slm hadduu mu'minku ogaan lahaa ilaahay agtiisa waxa yaallo oo ciqaab ah cidina jannadiisa hunguri kama galeen haddii uu gaalku ogaan lahaa alla agtiisa waxa yaallo oo naxariisana cidina ilaahay naxariistiisa kama quusateen saas gaalkuna hadduu naxariista ilaahay ballaarhkeeda ogyahay cidina naxariis kama quusateen mu'minkuna hadduu cadaabka ilaahay iyo ciqaabta agtiisa taalla fiiriyo jannaba raje kaa geli mayso macnaha saasaa la doonaya marka inuu ruuxu ku noolaado munaafaqa ayaa lagu yaqaanaa inuu isa siiyo jannada oo uusan macnaha cabsiba ayna gelin ruuxa qanuudka iyo quusashadu ay ku dhacdana iyaduna waa cudur khatara wey marka labadaasa la raba in loo dhexeeyo nabi warran baa layidhi cibaadii addoommadayda u warran waxaad u sheegtaa annii anigu ana anigu alghafuuru midka dhaafidda badan inaan ahay alraxiimu ee naxariista wa anna cadaabii cadaabkaygu huwa isagu alcadaabu cadaabka inuu yahay alaliimu ee waxanuujiya wanabihum waxaad u sheegtaayood u warantaa can dayfi ibraahiima ibraahim martidiisii uga waran id waqti uu marti ahaa dakhaluu ay galeen calayhi ibraahim dushiisa ay usoo galeen oo faqaaluu ay yidhaahdeen salaaman nusallimu calayka salaaman waanu ku salaamaynaa qaala wuxuu yidhi innaa anagu minkum xaggiina wajiluuna kuwa baqi baanu nahay waa idinka baqaynaa qaaluu waxay dhahdeen laa tawjal ha baqin oo ha cabsanin innaa anagu nubashiruka waanu kuu bishaaraynaynaa bighulaamin wiil baanu kuugu bishaaraynaynaa caliimin oo cilmi badan qaala wuxuu yidhi abashartumuunii yani miyaad ii bishaaraynaysaan calaa an massaniya inay itaabatay korkeeda alkibaru da'weynan yacni aniga oo ku dulsug anoo xaala xaalo aan ku dul sugnahay da'weynan itaabtay ma saasaad iigu bishaaranaysa fa bima maxay baad tubashiruuna marka ku bishaaranaysa maxay tahay bishaaradaadu dan qaaluu waxay dhahdeen basharnaaka waan kuu bishaaraynaa bilxaqi xaq baan kuugu bishaarayn shay dhab oo jiraanna kuu sidnaa wey ee falaa takun ha ahaanin min alqaanitiina kuwa quustay oo ilahay naxariista ka quusta ha ka mid noqonin qaala wuxuu yidhi nebi ibraahim waman yaqnutu yaqnatu oo yaa quusta min raxmati rabbihi rabbihi naxariistiisa yaa ka quusta ila adaalluuna kuwa luunsan mooye nin luunsan mooyaane ma nin kalaa naxariista ilahay ka quusta way macana qisadii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam iyo malaa'igta ee aynu ku soo marnay fii suurati huod ayaa halkan haddana laga sheegaya qisadaas waxay goboldhig u tahay qisadii nabiyullaahi luut iyo malaa'igta luut qowmkiisa sidii loo halaagay ayaa meeshan laga gelayaa laakiin waxaa ka horraysay malaa'igtii halaagtay reer luut waxay sii mareen nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam marti bay u noqdeen waataan qisadooda soo marnay qisadii way marka waxaa la yidhi nabi rabbilaahi subxaana wa tacaala rasuulka lagu leeyahay u sheeg addoommadayda waxaad uga sheekaysaa ood u warantaa martidii ibraahim uga waran markay usoo galeen waa malaa'igtii oo ay ku yidhaahdeen waan ku salaanay salaaman nusallimu calayka salaamu markaasaa wuxuu ku yidhi waanu idinka baqaynaa meeshaasi qisada halkaa waa la soo gaabiya waa kaan soo marnay salaantiibuu horta ka qaaday markuu salaantii ka qaadayna maba uusan istaagina markiiba intuu degdegay buu dibi soo diyaariyey dibi sunan oo si fiican loo diyaariyey hilibkiisa waa kii soo hoos dhigay markaasay gacmaha ka laabteen falamaa ra'aa aydiyahum laa tasilu ilayh nakirahum wa awjasa minhum khiifa cabsidu markaasay timi markuu arkay martyani martiqaadkii lasoo diyaariyey iyo hilibkii iyo cuntadii inaysan cunayninba markaasay cabsidu gashay wuxuu ku yidhi markaa waan idinka baqaynaa waxay ku yidhahdeen habaqi way isu sheegeen marka bishaaraan ku wadnaa wiil cilmi badan baan ku bishaaraynayna wiilka cilmiga badan waa isxaaq saan soo marna nabiyullaahi isxaaq wey wa min waraai isxaaqa yacquub kadibna yacquub buu dhali doonaa baa la yidhi bishaarada loo waday taasay ahayd laakiin yani nabiyullaahi sulay nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam oo isaguna ina ibraahim ahaa isxaaqna ka weynaa isaga waxaa rabbi ku tilmaamay bighulaamin xaliim xaliim waa dulqaad badan qur-aanku dulqaadnimada wuxuu ku tilmaamay nebi ismaaciil caliimkana waxaa iskale waa nebi isxaaq bishaarada ninka yani loo wado nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam waa isxaaq amaa midka la gowracay oon u tegi doono ee xaliimkee dulqaadka badana in la gowraco u diyaargaroobay ee ku sabray kaasi waa nebi ismaaciil calayhi salaam saas macnaa waa utegi doona markaasaa malaa'igtiiba wuxuu ku yidhi ma waxaad miyaad ii bishaaraynaysaan da'i taabatay xaalaan ku sugnahay anigoo da'i taabatayoo sidan u weyn miyaad ii bishaaraynaysaa maxay tahay bishaaradu maxaad maxaad ku bishaaraynaysaan wey ah shaygeebaad ku bishaaraynaysaan markaasaa waxay dhaheen bishaaradan wadnaaye waa mid xaq oo dhab ah mid hadal ku jira maaha mid shaki ku jirana maaha ee ibraahiimow kuwa quustay oo ilaahay naxariistiisa ka quustay ha ka mid noqoni da' kastood gaadha soo ilahay ilma kuma siin karo ha marka ilaahay naxariistiisa ha ka quusanay kuwa quusta ha ku darmani wey macna nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam markaasu wuxuu yidhi oo naxariista ilaahay ma cid kalaa ka quusta dad lunsan mooye yani inahu laa yaycasu min rawxi illah ila alqawmu lkaafiruun waa nagii soo marka ruux naxariista ilaahay ka quusta haddaad aragto ama waa gaal ama waa lunsan yahay laakiin ruux mu'min oo iimaan laho hanuunsan naxariista ilahay ka quusan maxaa yeli wuxuu og yahay rabbi naxariistiisu say u gudaweynta oo uusan uga qadaynin saas daraaddeed ma lumayo naxariista ilahay ka quusan maayo su-aashaa marka nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam uu malaa'igta weydiinayo ma aha inuu qudrada iyo awoodda ilaahay ka shakisan yahay laakiin waa tacajub tacajub la yaab wey la yaab maxaa yeelay bini aadamka caaduu ilahay u sameeyey subxana wa tacala caadadiisu waxay tahay dadka dhali kara waa dad da' mucayana leh da'day dhali jireen aan gaadhin wixii caadadii bini aadamku uu aqoon jiray bay arrintani khilaafsanta oo garamarsanta saas daraaddeed buu ula yaaban yahay oo ilaahay qudradiisa iyo awooddiisu say cajiibka u tahay taasuu su-aashu ka imaanaysa macna laakiin ilahay awooddiisa subxana wa tacala wuu ogi intan iyo wax ka badanba macnaa wax weeye inuu karagaro rabbi subxana wa tacala wanabi'uhum u warran can dayfi ibraahiima ibraahim martidiisii uga warran addoommadayda id waqti id waqti bay soo martiyeen can dayfi ibraahiima ibraahim martidiisii uga warray id waqti bay soo martiyeen dakhaluu ay galeen calayhi dushiisa ay u soo galeen oo faqaaluu ay yidhaahdeen salaaman nusallimu calayka salaama waan ku salaamayna qaala wuxuu uhi innaa anagu salaanta wuu ka qaaday qaala wuxuu uhi innaa anagu minkum xaggiina wajiiluuna kuwa baqayaanu nahay qaaluu waxay yidhahdeen laa tawjal ha baqin oo ha cabsanin innaa anagu nubashiruka waanu kugu bishaaraynaynaa bihulaamin wiil baanu kugu bishaaraynaynaa caliimin oo cilmi badan qaala wuxuu ihi abashartumuunii miyaad ii bashaaraynaysaan calaa ammasanii inay ammasaniya inay inay itaabatay korkeeda alkibaru daweynan inay da'weynan itaabatay korkeeda xaalaan ku sugnahay miyaad ii bishaaraynaysaan fa bima maxaybaan ama shaygee baad tubashiruuna ku bishaaranaysaan fa bima maxay baad tubashiruuna ku bishaaranaysaan ood iigu bishaaranaysaan qaaluu waxay dhaheen basharnaaka waan kuu bishaaraynay bilxaqi xaq iyo yaqiin iyo xaqiiqaanu kuugu bishaarayna shaki uusan ku jirin ee falaa takun ha ahaanin ibraahiima min alqaanitiina kuwa quustay ha noqonin kuwa quustay mid ka mid a ha noqonin qaala wuxuu yihi waman yaqnatu yaa quusanay min raxmati rabbihi rabbigii naxariistiisa yaa ka quusanaya ila daalluuna kuwa nuunsan mooye cid nuunsan oo haboonsan oo khaldan mooye ma cid kale ilahay naxariistiisa ka quusata ma jirta qaala famaa khatubukum ayuha lmursaluun bishaaradii marka halkaasi ku dhamaatay bishaarada maxaa ka dambeeyey bishaarada waxaa ka dambeeyey in la iswaraysto falamaa dahaba can ibraahiima arawcu wa jaa'athu lbushra waa kaan soo marnay yani argagixii baa ka tegey markuu ogaaday malaa'ig bishaaro wada inay yihiin oo argagixiina ka tegay iyo cabsidii markaasuu wuxuu bilaabay iyagii inuu waraysto qaala wuxuu yidhi famaa khatbukum arrinkiinu muxuu yahy ayuha lmursaluuna kuwan la soo diray maxaad u socoteen koleytan wax kalaa idin weheliye maxaad u socoteen qaaluu waxay dhaheen innaa annaga ursilnaa waana la diray ilaa qawmin qowm xaggood baana loo soo diray qowmkaasoo mujrimiina dembiilayaal ah ilaa aala luutin luut aalkiisa iyo reerkiisa mooye innaa anagu lamunajuuhum kuwa badbaadinayaanu nahay aalu luut ajmaciina idaylkoodba macna say u idil yihiin waanu badbaadinaynaa ilaa imra'atahu xaaskiisa mooyaane qadarnaa waxaan qadarnay anna inahaa iyadu la min alghaabiriina kuwa hadha inay ka mid tahay saasaa la qorsheeyey oo meesha ku hadhoo cadaab ku haleelo falamaa jaaa markuu yimid aala luutin luut aalkiisii markay u yimaadeen almursaluuna kuwii la soo diray qaala wuxuu yidhi nebi luut inakum idinku qowmun qowm baa tihiin munkaruuna oon la garanayn nimanaan la aqoonin baa tihiin nimanyo qaaluu waxay yidhahdeen bal iska dhaaf ji'naaka waanu kuu nimid bimaa shay baanu kuula nimid kaanuu ay ahaayeen fiihi dhexdiisa yamtaruuna kuwa ka shakiya cadaabkay ka shakisnaayeenee diidi jireen baan wadnaa wa ataynaaka waanu kuula nimid bilxaqi xaq baanu kuula nimid wa innaa anaguna la saadiquuna kuwa run sheegayaanu nahay ee fa asri guur biahlika ehelkaaga la guur biqicin la dheelmo ama la guur biqicin gabal oo min alleyli habeenka ka mid wattabic raac adbaarahum xaggooda dambana raac walaa yaltafit yuusan milicsanin minkum xaalu idinka idinka mid yahay axadun ruuxna yuusan dib jalleecin wamduu taga xayu meesha tu'maruuna laydin amray meesha laydin amrayna aadoo halkaa taga way macna wa qadaynaa waxaanu xukunay ilayhi xaggiisa wa qadaynaa waxaanu xukunay ilayhi xaggiisa oonu gaadhsiinay dalika dalika arrinkaa almra ee arrinka dalika kaas almra ee arrinkaa oo halaagooda ah waa la wasiicadii ana daabira haaulaai kuwan kan ugu dambeeyahay maqtuucun mid la dabagooyay inuu yahay musbixiina waktiga ay aroortii gelayaan subaxda markay gelayaan ayaa saa loo gelayaa baa la gaadhsiiyey nabiyullaahi luut calayhi salaam nabi ibraahim calayhi salaam wuxuu ku yidhi war malaa'igay maxaad wadeenoo dantaad u socoteeni maxay ahayd kuwan la soo dirayo waxay yidhahdeen niman mujrimiin oo la kari waayey baan u soconnaa waa reer luut niman meeshan ah baanu ku soconnaa baa layidhi kuwaas hawshoodana loo soo diray luut iyo aalkiisa mooyaane aalu luut hadda waxaa laga wadaa dadkii atbaacdiisa ay raacay luut dadka rumeeyey ee raacsan mooye oo kuwaa iyaga waan badbaadinaynaa oo waxaanu ka badbaadinaynaa cadaabka dhici doonaanu ka badbaadinaynaa aalkiisa waxaa laga soo reebay iyada xaaskiisa laga soo reebay xaaskiisa iyada waa laga soo reebay waxa la yidhi ayada waxaan qorshaynay oon qadarnay kuwa hadha inay ka mid noqoto ayagu mayna qorshaynayn ilahay baa qorsheeyey laakiin ilaahay baa soo dirtay subxana wa tacaala waxay sheegayaan waa qorshihii alle middaa hala reebaa layidhi ayadu cajuzadaasi yaynan soo raacin nebiga iyo dadka rumeeyey yani khaainad bay ahayd saasaa marka loo reebay oo iyada meeshii cadaabkii ha ku hadha layidhi malaa'igtii waa soo tageen marka malaa'igtii markay nebi luut u yimaadeen qisada siday u kala horraysay suuratu huud baynu ku soo marnay laakiin hadda tartiibkiiga waxay u dhaceen laguma keenine waxoogaa dib dambaa qisada faahfaahinteeda laga keenaya laakiin waxaa la soo hormariyey nabiyullaahi luut oy malaa'igtii iswarsadeen iyo markay isu sheegeen baa lasoo hormariyey amaa qisada qaybteedii hore iyo qowmkoosu markay soo qamaamahayeen iyo markay wiilashan dhallinyarada adoona malaa'igtan dhallinyarada u egay wax ka doonahayeen iyo dib baa la mariyey waxaa lasoo hormariyey malaa'igtii iyo nebi luut markay isgarteen oo la isxogsanayay saas way macanaha yacni waxa weeyaan oo qisada qaybteedii dambe ah baa lasoo hormariyey sidaasi sheekadu waa u dhacdaayo marna waxbaa la hormariyaa mar waxbaa lasoo dib mar la dib mariyaa saas way macnaha luut aalkiisii markay u yimaadeen malaa'igtii u yimaadeen wuxuu nebi luut yidhi niman aan la garanaynin baati waxay yidhaahdeen maya waxaanu kuula nimid wixii ay ka shakisnaayeen qowmkaagu cadaabkii ay ka shakisnaayeen ay lahaayeen wax jira ma aha kii baanu wadnaa bay dheheen xaq baanu kuula nimid run baanan sheegaynaa oo arrinkaasi waa dhab wey macnaha ee waxaad samaysaa ehelkaaga dadka ku rumeeyey iyo ehelkaaga habeenka gobol ka mida waxaa la yidhi guuri saasaa la habeenka gobol ka mida dheelmiyo kece meeshan cadaabku ka dhacayo qowmkaaga habeenkii ka bixi qayb habeen ka mida markay tagto qaybna laaban tahay xilligaa bixi baa la yidhi macna adiguna daba soco ha ka hormarine daba soco daba soco maxaa loo leeyahy waxaa la doonayaa macnaha inuu dabada iska raaciyo oo macnaha waxa weeyaan uu kii gaabinayo tirciyo oo matala waxa weyaan maaragtay kii wax ka dhacaan uu soo qaado oo uu daba socdaa la rabaa wailaa hadduu hor socdo way kala hadhaya sida nabigeenuba aha salawatu rabbi wasalaamu caleyh ciidamada inta badan gadaal buu nabigu ku socon jiray sal ly slam ciidamadaa hormari jiray isagaa gadaal socon jiray maxaa yeeley ninka madaxda markuu gadaal socdo midka tabarta daran iyo midka gaabinahaya iyo midka wax ka jaban yihiin iyo wax dhan buu la soconay laakiin hadduu horay maro inta hore unbuu la go-ayaa wixii dambe wixii dambe waxay ku dambeeyeen ba ma garanayo macna saas weyaan marka gadaashooda socali gadaashooda raac mid idinka idinka midana yuusan dib soo jalleecin meesha laydiin amrayna aada baa leeyi meeshaasi ma xagge wey shaam baa ma meel kale allahu aclam meel kaleeto oo meesha aan ahayn unbaa loo amray oo layidhi xagga aada macna rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala waxaanu u gudbinay nebi luut oon u waxyoonay arrinkaas oo qowmkiisa in la halaagaya oo muxuu yihi dalika alamra markii hore waa la duuduubay dib baa haddana laga faahfaahiyey arrinkaasi muxuu yahay ana daabira haaulaai maqtuucu musbixiin waabarka haddii la gaadho kooda ugu dambeeyaa la daba jaraya kooda ugu dambeeya macnaha kooda ugu dambeeya hadda ka hor baynu soo barannay ka ugu dambeeya haddii la gooyo intii kalena horaan loo soo gooyo wey leanna inta badan cadaabka ama halaaggu horay buu ka soo galaa suu usoo wado usoo wado kii ugu horreeyey buu qaadan kii dhexda ku jiray buu qaadan ka ugu dambeeya maruu soo gaadhay waa maraan cid kala laabnay ana daabira haaulaai maqtuucu musbixiin waxba laga reebi waay macna cagtaa la marinaya wey subaxdii markay galaan qaala wuxu uhi nabi ibraahim calayhi salaam famaa khabukum xaalkiinu muxuu yahay malaa'igay famaa khabukum shanigiiniyo arrinkiinu muxuu yahay ayuha almursaluuna kuwa la soo diray qaalu waxay dhahdeen inaa anaga ursilnaa waana la diray ilaa qowmin qowm baa noola soo diray mujrimiina oo dembiilayaal ah ilaa aala luutin luut aalkiisa mooyaane inaa anagu lamunajuuhum waanu badbaadinaynaa waan sama ka bixinaynaa ajmaciina xaalay idin yihiin ila imra'atahu xaaskiisa mooyaane qadarnaa waxaan qadarnay inahaa iyadu la min alghaabiriina kuwa harayay ka mid tahay saasaanu qadarno rabi baa qorsheeye wey macnaha maadaama ay gaal ahayd falamaa goortii jaaa uu yimid aala luutin luut aalkiisii markay u yimaadeen almursaluuna kuwii la soo diray ee malaa'igta ahaa qaala wuxuu yidhi nebi luut inakum idinku qawmun dad baa tihiin qowm baa tihiin munkaruuna oon la garanayn inaba dhallinyaraha oo bini aadama qurqurux badan yay iska soo dhigeen qaaluu markaasa waxay qaaluu waxay idhahdeen bal iskaba dhaaf ji'naaka waanu kuula nimid bimaa shay baanu kuula nimid kaanuu ay ahaayeen fiihi dhexdiisa yamtaruuna kuwa ka shakiya cadaabkay ka shakisnaayeen baan wadnaa way macna ee ay diidi jireen wa aataynaaka waanu kuula nimid bilxaqi xaq baanu kuula nimid wa inaa anaguna la saadiquuna kuwa run sheegayaanna warka aanu xagga ilaahay ka wadnayn kuu sheegaynana waa run ee been maha way macna ee fa asri la dheelmo biahlika ehelkaaga la dheelmo oo guuri biqicin gabal oo min alleyli habeenka ka mida qayb habeenka ka mid wattabic raac adbaarahum xaggooda dambana raacoo dabooyinka ka soco xagga dambe ka soco walaa yaltafit yuusan midicsanin minkum xaaluu idinka idinka mid yahay axadun ruuxna yuusan dib jalleecin oo yuusan midicsanin maxaa loogu diidaya yacni inayba gadaal fiirfiirin ku mashquulaan baa la diidan yahay oo degdegaa laga wadaa waa suurtagal ama ma ahee hadduu gadaal fiiriyo cadaabka qowmka ku dhacaya markuu arko inuu argagaxaa laga cabso adiga sabab loo loo yidhiba ha jalleecina gadaal eh horay u socdaa la yidhi macna wamduu socdaba wamduu taga baa layidhi xaysu meeshii tu'maruuna laydiin amray meesha laydiin amray ee rabbi idinku talagalayna aada ibnu katiir wuxuu leeyahay waxaa meeshaa laga yaro fahmayaa ka muuqata inay cid hagaysay oo waday ay jirto oo meel yacni loogu talagalay ku waday wa qadaynaa waxaanu u gudbinay ilayhi xaggiisa waxaanu u gudbinay qadaynaa bimacnaa yacni taqadamnaa ilayhi waxaanu u gudbinay ilayhi xaggiisa waxaan u gudbinay ama xaggiisa aan u waxyoonnay waa luute dalika arrinka alamra ee dalika kaas alamra ee arrinka oo kee ah halaaga qowmkiisa ah waa laga bedelo waxaa la yidhi waxaan u gudbinay ana daabira haaulaa'i kuwaa kan ugu dambeeyahay maqtuucun mid la gooyey wey maqtuucun mid la gooyey wey dabadiisa la dabadu dabadiisa la jaray wey yacni musbixiina xaale ka ugu dambeeya mid la goynayo wey oo la jarayo musbixiina xaale ay yihiin kuwo yacni subaxdii gelaya musbixiina ayagoo subax gelayo subaxdii markay galaan way macnaha alaysa subxu biqariibin waa kan soo maran wa jaa ahlu lmadiinati yastabshiruun qisada qaybtii horraysay oo hadda la dambaysiiyey waata marka nabiyullaahi luut calayhi salaam markay malaa'igtu u timid oo gurigiisa yimaadeen qowmkiisu maxay sameeyeen isagiiyo qowmkiisase maxaa dhex maray qisada qaybteedaasoo horraysay baa lasoo dibdhigay ayib wa jaa waxaa yimid ahlu lmadiinati magaalada dadkeedii baa yimid yastabshiruuna ayagoo bishaaraysanay wiilashan quruxda badan baa lagu bishaaraysanay qaala markaasaa wuxuu yidhi inna haaulaa'i kuwani dayfii martidaydii weeye ee falaa tafdaxuunii hay fadeexaynin wattaqu llaha allana ka cabsada oo walaa tukhzuunii hay dullaynin oo hay hoojinina qaaluu waxay yidhahdeen awalam nanhaka miyaanaan kaa reebin can ilcaalamiina uunka somanaan kaa reebin somanaan ku dhilin cidna ma martagelin karta hadda kahor qaala wuxuu yidhi haaulaa'i kuwani banaatii gabdhahaygii wey in kuntum haddaad tihiin faaciliina kuwa faxfanay hadday ilaa ay qasab noqoto inaad waxfashaan war niman yahu waa kuwa gabdhahaygi la camruka bu rabbi yihi subxana wa tacaala noloshaadaan ku dhaartay ee nebiyow innahum iyagu la fii sakratihim waalidooda dhexdeeda ayay yacmahuuna ku wareersan yihiin oo ku noqnoqonayaan fa akhadatum waxaa qabatay asiixatu qayladii baa qabatay mushriqiina xaala yihiin kuwa qorax baxsanay xilligii qoraxda soo baxaysa fajacalnaa waxaan yeelnay caaliyahaa qaybaheedii sare ayaan saafilahaa qaybaha hoose ka dhignay wa amtarnaa waxaan da'siinay calayhim dushooda xijaaratan dhagaxyaal oo min sijiilin yacni dhoobo qallashay oo qallafsan ka ahaatay oo min sijiilin dhoobo qallalan ah inna fii dalika arrinkaa dhexdiisana waxaa ku sugan la'aayaatin aayado ayaa ku sugan lilmutawasimiina kuwa wax fiirfiirinayay ugu sugantay kuwa astaamaha shaygu uu leeyahay raadinaya ee wax u deliishanaya wa innahaa iyadu degmadaa iyadiihi la bisabiilin jid bay ku sugan tahay muqiimin oo negi oo joogta inna fii dalika arrinkaa dhexdiisana waxaa ku sugan la'aayatan calaamad weyn baa ku sugan lilmu'miniina mu'miniinta ay ugu sugan tahay macna markay bartidu u timid nabiyullaahi luut calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam nimankii anshuxumada lagu yaqaanay magaalada deganaa waa kuwa iyagoo yaacayay wa jaa'ahu qawmuhu yuuraacuuna ilayh iyagoo degdegaya bay yimaadeen oo haddana bishaaraysanay maanta oo inoo gashay beliy maanta weligeedba jaanisaanay soo marin way maanta luut oo wiilalku qurux badan u yimaadeen saasay leey yastabshiruun markaasaa nabiyullahi luut calayhi salaam uula hadlo wuxuu yihi warnimayo martidaydii wey ha igu fadeexaynina martidaada sideedaba aday magan kuu tahay adigay magan kuu tahay oo gurigaaga haddii wax lagu yeelo waa fadeexo aday fadeexa kugu tahay marka nimayo hay fadeexaynina allana ka cabsada oo ha i dullaynina karaamada ha iga qaadina oo gurigayga iyo martidayda markaasaa waxay ku yidhahdeen luudow soo wax badan maanaan ku dhin dadkan ha martigelin dadkan dhulka marhaya annaga isu kaanadaayo martigeliyada jooji soo maanaan kudhin hadda kahor caalamkan iyo uunkan socda soomaanaan kaa reebin hadda kahor bay dheen maxaa nimankan u martigelisay adaa qaladka iskale markaasa wuxuu ku waramayo kolley haddaad wax samaynaysaan gabdhahaygu waa kuwan horay baynu usoo marnay macnaha inuu ka wado guursada ee xumaan ku sameeya ma aha saas weyaan waxaana laga wadaa sida ay muxaqiqiinta tafsiirka in badan ay marayaan gabdhahaygii waxaa laga wadaa qowmka markaa uu rasuulka u yahay gabdhaha gabdhahooda iyo dumarkooda maxaa yeelay nebigu bulshada loo diro wuxuu u yahay sidii aabbo oo kaleeto saas aabbo oo kale u yahay marka dumarkooduna gabdhihiisii oo kale ka dhigan yihin sida rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh xaasaskiisiiba loo yidhaahdo ummahaatu lmu'miniin mu'miniintao dhan bay hooye u yihin sooma rasuulkuna sal alla alay waslam aabbihii ummadoo kaleu ka dhigan yahy sidaas daraaddeed baa wuxuu u leeyahay banaatii gabdhahoodoo dhan baa isaga gabdho waa macna dumarkoodoo dhan bu ka wada war niman yahow dumarkan bulshada jooga guursada oo dantiinna ku guta laakiin wiilashan waad daba ordaysaan joojiya rabbi subxaana wa tacaala marka nimankaasi say u sarqaansan yihiin oo miyirkoodu u maqan yahay buu ku dhaarto wuxuu yidhi lacamruka camrukadaasi nebi maxamed sal ly slam in loo celiyo hadalkaasaa fiicanoo kaaftaasi rasuulka wey salawatu rabbi wasalam camrigana waxaa la yidhahdaa bimacnaa laxayaatika wa baqaa'ika wey jiritaankaaga iyo noloshaadaan ku dhaartay nebi maxamed wey salawatu rabbi wasalam caleyh yani waa nooc tacdiimin ah rasuulka sal alay wasalam qadarin iyo weyneyn nebiga alla u weyneynayo subxana wa tacala maxaa yeelay ilaahay noloshiisa cid uu ku dhaartay oo nebi maxamed aana ma jiro salawatu rabbi wasalam caleyh dhaarashada shaygu ilahay ku dhaaranaya waa shay weyn inuu rasuulka sal alay wasalam ilaahay agtiisa weyn yahay waxaa laga garanoo qiimo ku leeyahay jiritaankiisa iyo noloshiisau ilahay ku dhaartay subxana wa tacala noloshaadaan ku dhaartay nebi maxamedow wuxuu rabbi leeyahay waalidoodii iyo sarqaansanaantooda dhexdeeda bay ku noqnoqonayaan buu rabbi subxana wa tacala waa niman wareersan waa nimanay ka maqan tahay sakrada waxaa laga wadaa baadinimada iyo balaalkay ku dhex jiraan balaalka iyo baadida ruux markuu ku dhex jiro waxaa laga dhigay oo kaleeto siduu ruux intuu khamro cabay miyirkuba ka maqan yahay siday baadinimada iyo xumaanta iyo faaxishadan iyo xumaantana ay ugu madax adeeg yihiin macna waxaa qabatay buu rabbi yihi subxana wa tacala qayladii baa qabatay cammi qoraxdu ay usoo baxaysay qoraxda ay qorax baxsanayeen ayay sayxadii qabatoo lagu qayliyey taasi waxay ahayd nooc cadaab ka mid ta kale dhulkii ay deganaayeen baa lala rogay oo la dabageteeyey oo fa jacalnaa caaliyaha saafilaha qaybihiisii sare ayaa hoos la mariyey ta saddexaad cadaabka saddexaadi waxa weeye wa amtarnaa calayhim xijaarata min sijiil dhagaxyaarna waa lagu roobeeyeyoo waa lagu da'siiyey dhagaxyaantaa dhoobada ingegan ka samaysan dhoobo la dubay ayaa macnaa lagu robeeyey rabbi wuxu uhi subxana wa tacala nimankaa reer luut waxa la mariyey ciqaabta iyada ah yaa darsi ugu jira ina fii dalika la aayaatin arrinkaas dhexdiisa waxaa ku sugan calaamado waaweyn yay ugu sugan tahay lilmutawasimiina tawasumka waxaa la yidhahdaa shayga sumadiisa ruuxa raadiye ee wax u deliishada ilaan shay walba sumad gooniyuu leeyahy intaad shayga u fiirsato ood sumadiisa iyo calaamadiisa garato calaamadiisa markaad u deliishato shay kale yaa la yidhahdaa mutawasim la dhaha macnaheedu waxa weeye dadka wax u fiirsanaya oo arrimaha dhuuxaya ayay aayada ugu sugan yihiin reer luud degmooyinkay deganaayeenna jid cad bay ku sugan yihiinoo la maro oo joogta ah wa inna haada waxay u noqonaysaa degmooyinkoodii la halaagayay la bisabiilin jid bay ku sugan yihiin muqiimin oo negi oo haddaba la maro saas way macnaa yacni jid haddaba ay maraan oo sii maraan oo soo maraan ayay ku yaallaan saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala arrinkaana aayad baa ku sugan mu'miniinta iyo cibra iyo aayaday ugu sugan tahay macnaa waa shay lagu cibro qaato oo lagu cabsado oo lagu waana qaata wey maxaa yeele waxaa leluud ku dhacay dembi ay galan buu ugu dhacay dembigiioo kale ninka ku jiraana khatar buu ugu jiraa kaasoo kale inuu ku hamsado macnaa wa jaa waxaa yimid ahlu lmadiinati magaalada dadkeedii baa yimid yastakshiruuna ayaga oo bishaaraysanay wiilashan qururuxda badan bay macnaa ku faraxsan yihin qaala markaasaa wuxuu yidhi nebi luut calayhi salaam ina haaulaai kuwani dayfii martidaydii weye ee falaa tafdaxuunii hay fadeexaynina wattaqu llaha allana ka cabsanoo iska jira cadaabkiisa walaa tukhzuunii hay dullaynina oo hayroojinina qaaluu waxay dhahdeen awalam nanhaka soomaanaan kaa reebin can ilcaalamiina uunka xaggiisa soomaanaan kaa reebin martigeliyadiisa laga wadaa uunkan socdaha martigelin soomaanaan ku dhihin iyo khalqiga qaala wuxuu yihi haaulaai kuwani banaatii gabdhahaygii wey in kuntum haddaad tihiin faaciliina kuwa wax falaya macna kuwa falaya haddaad tihiinoo wuxuu falaysaan waa kuwa gabdhahaygiiyo guursada wey lacamruka nebiyow cimrigaagaan ku dhaartay jiritaankaaga iyo noloshaadaan ku dhaartay inahum iyagu waa qowmu luut la fii sakratihim waalidoodi iyo sarqaansanaantooda dhexdeeda ayay yacmahuuna ku wareersan yihin ama yacmahuuna ku noqnoqonayaan waali iyo wareer ayna ka iyo sarqaansanaan xagga maskaxda ah oo baadida dhexdeeda ay kuwa sarqaansan yihiin ayay ku noqnoqonayaan aysan ka dhex baxayn wey macana waa waxaan kaleeto la jeclaysiiye xumaantan taat macnaha wax wey ay ku madax adag yihiin fa akhadatum waxaa qabatay asayxatu qayladii baa qabatay mushriqiina xaalo ay yihiin kuwo qoraxsoo yani waxa weye mushriqiina kuwo qorax soo bax galaya xaalo ay yihiin yani xilligay qoraxdu soo baxayso mar ay galahayeen oy qorax baxsanahayeen markaasay qayleedu qabatay fajacalnaa waxaan yeellay caaliyaha qaydaheedii sare qaryadooda qaybaheedii sare waxaan yeellay saafilaha qaybaha hoosaan yeellay hoos baan marinay macnaa waa la rogay oo waa la gembiyey wa amtarnaa waan da'siinay oo waan roobaynay calayhim dushooda xijaaratan dhagaxyaan oo min sijiilin yacni dhoobo qallashay oo dhagaxowday ah macna ama xaggeeda ka ahaata dhoobo qalqalliyo ingegtay dhagaxa waa ka adagta markaa ina fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ahday la aayaatin calaamada waaweyn baa ku sugan oo ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa ku tusaya lilmutawasimiina kuwa wax u fiirsada ee shayga astaamihiisa wax u daliishada kuwaasay aayaduhu ugu sugan yihiin wa inahaa iyadu degmadoodii weeye ay deganaayeen libisabiilin jid bay ku sugan tahay muqiimin oo negi oo joogto ah jid haddaba la maro oo cagta la mariyo oo aan yani waxa weeyaan aan weli yani sii jira jidkaasay ku sugan yihin mana waa kaan soo sheegnayo dhulkoodii buxayro ku taalla meesha la yidhahdo urdun oo urays aad u qarmuun oon la agmari karinba buxayradaasaa ka soo hadhay badda bad yaro manaa waxa way qurun ah saas meesha deegaankooda halkaas waa macna ina fii dalika arrinkaa waxaa ku sugan laaayatan aayad baa ku sugan lilmu'miniina mu'miniinta aayad baa ugu sugan oo maxaa astaan iyo calaamo ay u tahay qudrada ilahi iyo awoodiis cadowgiisa suu uga argoosanayo sida ciqaabtiisu markay timaada aan looga fakanaynin inay yani waxa weye cibro laga qaato saasay macnaa waxa weye duruustaasaa ku sugan waa kan soo maarna yani waa kan hadda kahor soo sheegnay wainakum latamuruuna calayhim musbixiin wabileyli afalaa tacqiluun waad sii martaan idinkoo waa bariisanayna waad sii martaan habeenkiina waad martaan eemiyaydaan wax ku qaadanayni wey macna wain kaana asxaabu laykati lavaalimiin wain kaana waxay ahaatay asxaabu laykati kaynta asxaabteedii lavaalimiina kuwa aalimiina bay ahaayeen fantaqamnaa waan aarsanay minhum xaggooda ayaan ka aarsanay wainahumaa labadood wainahumaa iyagu waa labadii qaryo ladi imaamin jid bay ku sugan yihiin mubiinin oo cad labada aayadood waxaa lagaga hadlay nimankii loo diray nebi shucayb calayhi salaam nimankii yani waxa ree madyan asxaabu madyan oo nebi shucayb loo diray asxaabu laykana waa la yidhahda aykada waxaa la yidhahdaa waa yani dhulka kaynta ah dhulka kaynta waxa la yidhahda waa dhulka geedaha badan leh oo geedihiisu ay fooda iskula jiraan baa kayn la yidhahda dhul noocaasay deganaayeen marka marna dhulkay deganaayeen baa loogu magac bixiyaayo waxa la asxaabu layka marna madyan baa laydha waa magaaladay deganaayeen magaceeda nimankaasi waxay ahaayeen bu rabbi subxaana watacaala kuwa aalimiin ah dulmigay galeen muxuu ahaa kasoo marna shirki bay galeen oo waxay galeen jidgooyay sameeyeen oo waxay galeen yacni miisaanka iyo beega oy nusqaamiyeen bay galeen dulmigay galeen kaasoo waan soo barannay rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala waan ka aarsanay maxaa lagaga aarsaday saddex cadaab baa laysugu daray qowmu luut baan hadda soo marray saddex cadaab isagoo laysugu daray qaylaa qabatay waa qolada hore qaylaa qabatay dhulkiioo lala rogay iyo dhagaxyaanta sooma kuwana saddex baa laysugu daray waa lagu qayliyey dhulkanana waa lala gilgilay cadaabu yawmu dullana waa lagu keenay cadaab macnaha waxa wey daruur ka yimidna ilahi subxana wa tacala waa ku keenay macnaha labadii baa marka laysku qabtay qowmu luut degmooyinkoodii iyo asxaabu laykati degmooyinkoodii labadoodii baa laisku qabtay waxa la yihi wainahumaa ladi imaamin mubiinin jid cad bay ku sugan yihin labadoodiba jid cad oo lasii maro oo lasoo maray kutaa ku yaallaan way macna wax qarsoolmaba ahdo raadkoodii iyo raqdoodii baa meesha ka muuqata wy imaamka waxaa la yidhahda saas horeba usoo sheegnay yacni shay kasta oo la raaco oo lagu daydo imaam baa la yidhahda jid kastoo lama raaco saasuu imaam ku noqdo imaamka shay kastoo la raaco la dhaha walaqad kadaba wain kaana wuxuu ahaaday aab wain kaana waxay ahaadeen asxaabu laykati kaynta asxaabteedii waxay ahaayeen lavaalimiina kuwa aalimiina bay ahaayeenoo shirki iyo gaalnimo iyo fasaad xagga dhaqaalaha iyo jidgooyo intaba way ku kaceen fantaqamnaa waan aarsanay minhum xaggoodaan ka aarsanay wainahumaa labadood qowmu luut iyo asxaabu laykati labadooduba degmooyinkoodii ladii imaamin jid bay ku sugan yihiin mubiinin oo cad oo iska muuqda way macna walaqad kadaba xaqiiqe waxaa beeniyey asxaabuulxijri xijri meesha la yidhahdo asxaabteedii baa beeniyey almursaliina kuwii lasoo diray bay beeniyeen wa aataynaahum waxaanu siinay aayaatina aayadaha anagii baanu siinay fa kaanuu waxay ahaayeen canhaa aayadaha xaggooda mucridiina kuwa ka jeeda kuwa ka jeedsada bay ahaayeen wa kaanuu waxay ahayen yanxituuna kuwa qora min aljibaali buraha xaggooda waxay ka qoran jireen buyuutan guryo aaminiina xaala yihiin kuwa aamin ah faahadathum waxaa qabatay alsayxatu qayladii musbixiina xaala yihiin kuwa waa bariisanay famaa ahnaa ma deeqin canhum xaggooda maa kaanuu waxay ahayn yagsibuuna kuwa kasbad qoladaana waa asxaabu madyan waxaan dhihi lahaa waa reer tamuud nabiyullaahi saalix calayhi salaam nimankii loo dira wey xijiridu waa dhulkay deganaayeen waana meesha meelaha meesha hadda loo yaqaano madaa'inu saalix baa hadda la dhahaa madaa'inu saalix baa la yidhahdaayo waxay udhaxaysaa madiine iyo tabuuk ayay udhaxaysaa rasuulkeena sal alay waslam duulaankii tabuuk ayuu maray oo uu saxaabada ku yidhi markaad maraysaan dhulkii lagu halaagay iyo deegaankoodii hagelina buu nebi sal lay waslam idinkoo ooyaya ama iska oohinaya mooye si cadaabkii ku dhacay oo kale usan idin ku dhicin marka meeshaasay ku yaallaan qolyahaasina rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala waxay beeniyeen rusushii la diray rasuul bay beeniyeen nebi saalix bay beeniyeen maadaama hal rasuula ay beeniyeen rusushiiyo dhan waa beeniyeen ilaa rusushu waa wax qaybsami kara maa saas weyaan waxaanu siinay bu rabbilahi subxana wa tacaala aayadaanu siinay mucjizooyin baanu siinay mucjizooyinka la siiyey waxaa ka mid ahayd cash naaqadii baa ka mid ah mucjizooyinkii la siiyey aayadihii kuwo ka jeesaday bay ahaadeen waxba mayna ku qaadanin nimanka xooggooda laga warramayahay waxay ahaayeen buuraha ayay gurye gurye ka qoran jireen naxtiga waxa la yidhahda qoritaanka la yidhahda marka itbada waxaa loo isticmaala alwaaxda iyo geedaha iyo baa loo isticmaalaa dhagaxaanta qoritaankooda iyo yacni buur dhan iyo dhagax yaroo meesh dhan oo meesha iska yaalla unbay intay u tagaan bay qolol u samaynayaan uma baahna dhagax inay soo qaadaan oo dhagax dul saaraan oo yani waxa weeye ay smiid ku dhajiyaan uma baahna buur dhan bay u tagayaan aayar way xordayaan oo way qorayaan bas halkan qol bay ka samaynayan halkan qol bay ka samayn halkan qol bay ka samaynayan albaabna waaba ku dhajinayaan buurahay saa uga samaysan jireen niman xoog badan bay ahayn marka iyagoo weliba aamin ahoo yacni inay ku soo dhacdo buurtu ku soo dhacdo ama mawt ama cadaab aaminka ah yacni say iyagu isleeyihiin mar hadday meeshaa galaan waxay ka baqayaan ma jirto sayxadii iyo qayladii baa qabatay amin ay waabariisanayeen wixii ay shaqaysanayeen iyo guryahay dhisayeen iyo waxay kasbanayeen waxba uma qaban waxay ka celisay haba yaraantay ma jirto macna markay tii ilahi ku tagay subxana wa tacala walaqad kadaba xaqiiqe way beeniyeen asxaabuulxijri xijri meesha la yidhaahdo dadka asxaabteedii waxay beeniyeen almursaliina kuwii la diray bay beeniyeen wa aataynaahum waxaanu siinay aayaatinaa mucjizooyinkanagii baan siinay fa kaanuu waxay ahaayeen mucridiina kuwa jeesaday canhaa mucjizooyinka xaggooda kuwa ka jeesaday bay ahay waxba mayna ku qaadanin danna mayna ka gelin wa kaanuu waxay ahaayeen yanxituuna kuwa qora min aljibaali buuraha xaggooda waxay ka qori jireen buyuutan guryo aaminiina xaalo ay yihiin kuwa aamin ah yani se iyagu isleeyihiin meesha mar hadday galaan bas wey xataa macna waxa wey inaan loogu imaan karin bay laahay fa akhadathum waxaa qabatay alsayxatu qayladii baa qabatay musbixiina xaalo ay yihiin kuwa waa bariisanay famaa aghnaa ma deeqin canhum xaggooda maa shaygii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa kasbada waxay kasbanayeenna waxba uma tarin oo ilahay xaggiisa waxba ugama qabanin wamaa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahuma ila bilxaqi waina asaacata la aatiyatun fasfaxi safxa aljamiil intaa markii qisadii nabiyullaahi luut calayhi salaam iyo qowmkiisii lagaga soo baxay haddana lagu xijiyey laba qisoo gaagaaban reer shucayb ee nimankii reer tamuud la odhan jiray nabiyllahi shucayb qoladii loo diray iyo saalix qoladii loo diray ayaa kadib allah subxaana wa tacaala aayadaha wuxuu kaga hadlayaa waxaa la muujinayaa samaawaadka iyo dhulalka maxaa loo abuuray wamaa khalaqnaa maanan abuurin alsamaawaati samooyinka iyo waalarda dhulka maanan abuurin iyo wamaa baynahumaa inta udhaxaysa ila bixaqi ila bilxaqi xaq xaal ay ku sugan yihiin mooye wa ina saacata saacadiina qiyaamadiina la aatiyatun mid imaanaysa wey ee fasfax dhaaf nebihu asafxa iska dhaafidda aljamiila ee quruxsan iska dhaaf ina rabbaka rabbiga huwa isaga ayaa alkhallaaqu midka abuurista badan ah alcaliimu ee cilmiga badan ogaanshaha badan walaqad aataynaaka xaqiiqiya waxaan ku siinay nebiow sabcan toddoba ayaan ku siinay oo min almathaanii kuwa la celceliye wlqur'aani iyo qur'aankii alcaiimi wlqur'aanana waan ku siinay qur'aankii alcadiima ee weynaa laa tamuddanna marka ha taagin caynayka labadaada indhood ilaa maa shay xaggii ha u taagin matacna aan ugu raaxaynay bihi isaga aswaajan noocyo oo minhum gaalada ka mid noocyo gaalada ka mid iyo qaybo ka mida waxaan ugu raaxaynay ha u hanqal taagin walaa taxsan ha murgin calayhim dushooda wakfid raarici janaaxaka garabkaaga nebiyow raarici lilmu'miniina mu'miniinta u raarici samaawaadka iyo dhulalka iyo inta u dhaxaysa xaq baa lagu abuuray xaqa lagu abuuray waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u abuuray inta la joogana addoommada in la imtixaano maalin ay gabagaboobayaan oo u dhammaanaysana waa yeelay wixii intii la joogay lagu shaqaystayna maalin uu addoommada ka abaalmarinayuu sameeyey marka ciyaar looma abuurin bilaashna looma abuurin wax yani waxa way macno la-aanna looma abuurine xaq iyo xikmad buu ilahay ku abuuray subxana wa tacaala saacaddii qiyaamaduna way imaanaysaa waa hurtila mar hadday saas tahay nebi maxamedow iska dhaaf baa layidhi dhaafid qurux badan iska dhaaf maxaa laga wadaa gaaladan iskaga jeesan laga wada iskaga jeesan farax ka qaad macnaha waxay leeyihiin waa intaan la soo dejinin la dagaalan oo waxaad ka dhigtaa mid soo islaama mid jizye bixiya iyo mid dagaal idinka dhexeeyo intaan la dhihin bay ahayd oon dagaalka la waajibinin wakhtigii maka uu joogay bay ahaydoo fasfaxi safxa aljamiil yacni iska dhaaf oo iskaga jeedso oo yani waxa weeyaan farxa ka qab saasaa macnaha waxa wey ay leeyihiin mujaahid iyo qataadiya saasay leeyihin rabbiga ayaa wuxuu yahay midka ogaanshaha abuurista badan oo cilmiga badan waxay u dhacaysaa soo maynan qabin laysma soo noolaynayo mana dhici karto markii ruuxu intuu dhinto jirkiisii uu dhulka ku baaba'o in haddana dib loo soo celiyo jawaabteedu waxa weeye haddaad xagga awoodda uga shakisan tihiinna rabbi waa khallaaq ka abuurista badan weeye oo wax ka waaweyn buu abuuray xagga ogaanshaha haddaad ka shakisan tihiinoo jirhkii xaggeebuu kala galay see loo ogaanaya aad ka shakisan tihiinna alcaliimu midka ogaanshaha badan wey marka ogaansho ahaanna jirhkii meeshuu kala galay ilaahay kama qarsoona awoodduu ku soo celin lahaana ma laho oo waa khallaaq alla subxaana wa tacala marka xaggee baa marka shakigu ka imaanaya kadib baa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu rasuulka ku yidhi oo loo sheegay qur-aanka lagu soo dejiyey iyo diinta la siiyey weynankeeda iyo inay adduunyada ka fiicanta adduunyadu inaysan haba yaraatee waxba ahayn barwaaqadan iyo nicmadan diinta ee nebiga la siiyey sal alay wasalam ummaddana loo soo dejiyey marka la garab dhigo way macnaha waxaanu ku siinay buu rabbi yidhi toddobo kuwa la soo celceliye ah qur-aan weynna waan ku siinay maxaa laga wadaa sida saxiixa ee rasuulkeenna ka sugan sal alay wasalam toddobada la soo celceliyo iyo qur-aanka weynba waa faatixada ugu horreeyey markaynu faatixada soo maraynay xadiidkii abu saciid ibni mucalla ee nebigu dhihi jiray saxiix buhaariga kusoo arooray ee nebigu u dhawaaqi jiray isagoo salaada ku jira salaadiisa markuu dhamaystay kadibna u yimi ee u dhihi jiray maxaa iigu imaan weyday markaan kuu yeedhay ee u dhihi jiray nabi allow salaadan ku jiray soo ilaahay ma odhanin yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli ida dacaakum limaa yuxyiikum maxaad igu imaan wey markaasaa nebigu wuxuu ku yuri sal alay wasalam intaana masaajid ka bixin waxaan ku bari yani suuradda qur-aanka ugu weyn nebigu markuu damcay inuu baxo ayaan farca ku dhagay bui markaasaa nebi allow ballanti aw markaasaa nebigu wuxuu yuri sal alay wasalam alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilah hiya sabcu lmathani waalqur'aan alcadiim aladi uutiituhu bu nabi yuri sal alay wasalam riwaayo kale waxa weeyaan umu lqur'aan hiya sabcu lmathani waalqur'aan alcadiim aladi uutiituhu toddobada soo noqnoqda la celceliyo iyo qur-aanka weyn ee lay siiyey waa faatixada buu nabi yuri sal alay wasalam mar haddii nas kaa la hayo meel kale looga guuri maayo khilaaf wadaada culimada qaar baa mufasiriinta arrimo kale sheegay laakiin naskaasaa ku fadhiya aayadda marka faatixada weeyaana qur-aanka weynna waa iyada toddobada lasoo la celceliyana waa iyada oo ragcad kasta oo salaada ka mida waa in iyada la akriyo saasay marka usoo noqnoqonaysaa mar walba iyada la akriyo qur-aanka waa looga akris badan yahay iyada qur-aanka kale oo dhan iyadaa loogu akris badan yahay oo lasoo celceliya macna marka faatixada mar haddii ilaahay subxaana wa tacaala khayrkaa weynku siiyey hada maxaa adduunya maxaad ka bali marka gaalada qaar ka mida iyo qaybo ka mida waxa loogu raaxeeyey marka ha u anqal taagin oo indhahaaga ha u taagin oo waxba ha ku falin oo diin buu ilaahay ku siiyey ayadu ha kugu fillaato way macna yacni waxa weye ruux ilaahay diin uu siiyey oo qur-aan siiyey oo faatixada siiyey adduun mid kale gacantiisa ku jiraayo inuu u hanqal taaga ma tan ilaahay siiye subxaana wa tacala wax ka weyn ma uu jiro w mana ha qanciso ha ku qanciso w mana wamaa khalaqnaa maanaan abuurin asamaawaati samooyinka iyo waalarda dhulka iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxaysa ilaa bilxaqi xaq xaal ay ku sugan yihiin mooye wa ina saacata qiyaamaduna la aatiyatun midii imaanaysa wey ee fasfax dhaaf nebigow gaalada iska dhaaf asafxa iska dhaafid iska dhaafidii aljamiila ee quruxsanay ina rabbaka rabbigaa huwa isaga ayaa alkhallaaqu midka abuurista badan ah oo wax caajis gelinaya ma jiro alcaliimu midka cilmiga badan weeyo ogaanshaha badan waxba kama qarsoona walaqad aataynaaka xaqiiqiya waxaan ku siinay nebiyow sabcan toddoba ayaan ku siinay oo min almathaaniyi kuwa la celceliye ah toddoba aayadood waalqur'aana qur'aankiina waan ku siinay alcadiima ee weynaa intaba faatixada ku basir laa tamudanna marka ha taagin caynayka labadaada indhood ilaa maa shay xaggiisa ha u taagin matacna aan ugu raaxaynay bihi maaga aswaajan qaybo oo minhum gaalada ka mida aswaajan noocyo oo minhum gaalada ka mida waxa aan ugu raaxaynay oo adduunye ah indhahaaga ha u taagin oo ha wanqal taagin bimacna ee ku qanac ilaahay subxaana wa tacaala toddobadaa iyo qur-aanka cadiimka uu ku siiye ku qanac wey macna saas weeyaan walaa taxzan hana murgin calayhim dushooda ha murgino beeninta ay ku beeniyeen iyo diidada ay ku diidan yihiin waxba ha ka soo qaadin iska dulqaado wakfid raarici baa layidhi janaaxaka garabkaaga lilmu'miniina mu'miniinta u raarici waxaa laga wadaa garabkaaga mu'miniinta u raarici mu'miniinta u nuglow oo u jilicsanow oo yani waxa weeyaan u naxariiso oo ha ku adkaanin waxaa laga soo qaatay shimbirka markuu shimbirkiisa yarta ama ukunta ama shimbirta yarta a markuu yani waxa weeye uu yani cadfi iyo naxariis u samaynayo waa adiga arkay garabka intuu saas yidhaahdo raariciyo bay hoostii soo gelaysa saasaa laga keenay asalkeeda kelimada laakiin waxaa laga wadaa nuglaanta iyo naxariista iyo dabacsanaanta laga wada rasuulkeenana salawatu rabbi waslamu aleyh arrintaa ilahay baaba ku tilmaamay fabima raxmatin min allahi linta lahum waynag soo marka naxariis ilaahay sababteed baad ugu dabacsanaatay iyo yani aayado kaloo la mida ilahi subxaana wa tacala wuu ku tilmaamay rasulku sal lay waslam yani laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum caziizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim waa inagi iyadana soo marnay macnaha waqul inii ana nadiiru lmubiin waqul waxaa dhadhaa nebigu inii anigu ana anigu annadiiru dige ayaan ahay almubiinu oo digidiisu cad kamaa sida yani aataynaakii hore ku xig waanu ku siinay toddobo la celceliyo kamaa sida oo kale anzalna aan ugu soo dejinnay cala almuqtasimiina kuwa qaybiya kuwa qaybsanaya kuwa wax qaybsanaya sidaan ugu soo dejinnay oo kalan adigana kuu siinay aladiina kuwaasoo jacaluu yeelay alqur'aana qur'aanka yeelay ciidiina gabollo ka yeelay xubno kala googo-aan bay ka dhigan fawa rabbika rabbigaa baan ku dhaartay lanas'alannahum waanu weydiini ajmaciina xaalay idin yihiin camaa shay xaggii baanu wax ka weydiin kaanuu ay hayn yacmaluuna kuwa sameeya fasdac baa layidhi nebigow lajhar fasdac muuji bimaa shayga tu'maru lagu amrayo muujiyo si muuqata dadka ugu gudbiyo u gaasi wa acrid jeedso cani lmushrikiina gaaladana ka jeedso innaa annaga ayaa kafaynaaka kaaga filan oo kaa kaafina almustahzi'iina kuwa jeesjeesa kuwa jeesjeesaya annagaa kaa kaafinin alladiina kuwaasoo yajcaluuna yeelaya maca yeela maca allahi alla la jirankiisa ilaahan mid la caabudo aakhare oo kale fasawfa yaclamuuna way ogaan doonaan ama aladiina kuwa yajcaluuna yeela maca allahi alla la jirankiisa ilaahan aakhara fasawfa yaclamuuna dib bay ka ogaan doonaan waqul inii ana nadiiru lmubiin macnaheedu waxa weeye mid digahayo oo digniintiisu caddahay ayaan ahay man digniin cad baan xambaarsanay oo cadaab ilaahay baan idinka digaya waa ka nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh isu keenay quraysh uu dhawaaqay yaa sabaxaa war isu soo baxaay war soo baxaay markay isu yimaadeen baa wuxuu ku yidhi ma iga beensanaysaan haddaan idin idhaahdo buurtan gadaasheeda ciidamo diyaar ah oo inay idin weeraraan baan kusoo doonahayaan kusoo arkay ma iga beensanaysaan maya bay dhaheen maxaa yeelay weliga lambaanaa been kaaga baranin run mooye markaasaa wuxuu yidhi waxaan idinka digayaa cadaab ilaahay oo soo socda ayaan idinka digayaa ana nadiiru lcuryaan yacni waxaan ahay digihii isqaawiyey ee qaawanaa macnaha carabtaa waxay samayn jireen markay xaaladdu halis tahay oo ninku uu arko cadow soo dhow uu dadka u arko inuu dareensiiyana uu magaalada doonayo intuu dharka dhan dhigto oo marada saa u warfiyo isagoo qaawan buu magaalada dhex ordaya si xaaladdu inay khatar tahay loo dareemo marka ana nadiiru lcuryaan waa digniintii ugu dambaysay baan xambaarsanahay oon laga dambaynin cadaab ilahay baan idinka degaya subxana wa tacala saas wey macna kamaa anzalnaa cala almuqtasimiinadaasi yacni laba meelood baa waa lagu xidhi karaa walaqad aataynaakadii horeen soo marnay waa lagu xidhi karaa oo waxay noqonaysaa waxaanu ku siinay nebi maxamedow toddobo la celceliyo iyo qur'aan weyn kamaa anzalnaa saan ugu soo dejinnay oo kale cala almuqtasimiina yani siintaan ku siinay iyo kuwan dejinta aan kusoo dejinay baa isku mid ah maxaa lagu soo dejiyey kutubtii horaa lagu soo dejiyey saas man saasay noqonaysa ama waxaad ku xidhaa ana nadiiru lmubiinudaa ku xidh ana anigu annadiiru midka digayna almubiinu oo digniintiisu cadda maxaan ka digayaa cadaab baan ka digaya cadaab soo degaya ayaan ka digayaa kamaa sida anzalna aan u dejinay oo kale cadaabka cala almuqtasimiina kuwii qaybiyey cadaab baa markaa noqonaysa tii horena waxyi bay ahayd haddana waxay noqonaysaa cadaab kuwii hore ku degay cadaab kuwii hore ku degay mid la mida baan anigu ka digayaa saasay noqonaysaa maana muqtasimiinta ayaa laysku khilaafsan yahay muqtasimiinta macnaha ugu fiicani horta in la yidhaahdo weeye min qasamaa laga keeno qaybintii ah dhaarna waa la yidhahda lakiin qaybinta u fiican qaybinta markii la yidhaahdo laba kooxood ba way noqon karaan in laga wado waa yahuuddii ahlulkitaabkii wey sidaana cabdullahi bn cabbaas baa ku fasiraya saxiixulbukhaarigi iyo keyrkii kusoo arooray maxay qaybiyeen qur-aankii bay qaybiyeen ama kutubtoodii horay qaybiyeenoo qaarna way rumeeyeen qaarna way beeniyeen afatuminuuna bibad afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacdi waa inagu kusoo marnay fii suurati albaqara marka kitaabkoodii bay qaybiyeenoo muqtasimiin waxaa loo yidhi qaarna way rumeeyeen qaarna way beeniyeen ama waxaad ka dhigtaa muqhtasimiinta waa nimankii nebi maxamed la joogay oo carabta ahay oo gaalada ahaa oo qur-aankay qaybsadeen waxay qaybiyeen waa qur-aanka say u qaybiyeen waxay intay shireen baa waxay yidhahdeen war ninkani dadkiibaa raacayo waynu aragnaaye see lagu hortagnaa hadda aynu dacayd ku furnaa lagushi waxaan uu wato maxaynu ku sheegnaa nin wuxuu soo jeediyey aan dhahno waa sixir ninna wuxuu soo jeediyey aan dhahno waa kahaana kahaanadu waa walaadxumowgu wuxuu sheeg sheegi jiray kajinka la shaqaysta waxaas wey midna wuxuu soo jeediyey maya aan dhahno asaatiiru lawaliin weeyo ummadihii hore wax laga soo guuriy sheekooyin laga soo guuriye wey wararka saasay qur-aankii u qaybiyeenoo muqtasimiinta saa in la yidhaahdo waana macnaha ay rajaxayaan muxaqiqiinta tafsiirka qaar ka mid a maxaa yeele waxaa macnaha xoojinayay leeyihiin aladiina jacalu lqur'aana cidiina aayaddaa dambe oo qur-aankii oo gabalgabal laga dhigay qayb laga dhigay qaybay dheheen waa sixir qaybay dheheen waa mackahaana qaybay dheheen asaatiiru lawaliin saasay u qaybiyeen macnaha kuwaasi ayuu rabbi subxaana wa tacala uu leeyay kamaa anzalnaa cala lmuqtasimiina sidaa haddii la yidhahdo waxay noqonaysaa cadaabtaa lagu soo dejiy gobolka quraysh hadii layidhahdo iyo carabtii hadday noqoto kamaa anzalnaa saan usoo dejinay oo kale cadaabka cala almuqtasimiina kuwii qaybqaybinayey ayb kuwii wax qaybsanayey ee qur-aanka qaybinayay sidaan cadaabka ugu soo dejinay oo kaleeto saasay noqonaysa mana aladiina jacalu aladiina kuwaaso ana anigu annadiiru diga ayaana almubiinu oo digniintiisu caddahay kamaa sida anzalnaa aan usoo dejinay oo kale cala almuqtasimiina kuwa qaybinaya oo qur-aanka qaybqaybiyey oo qaarna rumeeyey qaarna beeniyey aladiina kuwaasoo jacaluu yeelay alqur'aana qur-aanka yeelay cidiina gaballo xubno kala googo-an bay ka dhigeen fa wa rabbika rabbigaa baan ku dhaartay buu rabbi yihi lanas'alannahum waanu weydiinaynaa ajmaciina xaalay idin yihiin camaa shay xaggii baanu wax ka weydiin kaanuu ahayn yacmaluuna kuwa sameeyey waxay samayn jireen waa la warsan doonaa fasdac bimaa tu'mar dacwadu saad la socotaanba markii ay bilaabatay nabigu sal ly slam maka ka bilaabay way qarsoonay way qarsoonaydo hoos xidhiir khaasa buu nabigu dadka la samayn jiray saasay dadka hore marka diinta ku qaateen markaasaa waxaa soo degtay mar dhexe waxbaha qarsanayna dacwada banaanka ula bax baa leeyi fasdac muujise baa leeyi muuji oo ku kala jeex baatilka bimaa shayga tu'maru lagu amrayo waxa lagu amrayo la jahar oo muujise ee ha qarsani wa acrib jeeso cani lmushrikiina mushrikiintana ka jeeso oo dhibkay kugu hayaan dan ha ka gelin ama maehe la dagaalankooda ka jeedso wakti bay leedahay hadda ha la dagaalamin innaa annaga ayaa kafaynaaka nebiyow kaa kaafinay almustahzi'iina kuwa jeesjees kuwa jeesjeesaya ee kugu jeesjeesaya inay dhib ku gaarsiiyaan annagaa kaaga filan baa leedahay taas waxba kaaga imaan maayaan saas wallahu yaxsimuka min annaas oo kale wey ilaahay baa dadka kaa ilaalinay alladiina kuwa yayyihiin mustahzi'iintu waa alladiina kuwa wey yajcaluuna yeela maca allahi ilaaha alla la jirankiisa alla maciisa waxay yeelaan ilaahan mid la caabudo aakhare oo kale kuwo kale ilaahay ku garab wadaan fa sawfa yaclamuuna dib bay ka ogaan doonaan waxay samaynayaan waxa ka dhasha xumaantooda dib bay ka ogaan doonaan macnaa iyo ciqaabta ku dhacda walaqad naclamu xaqiiqiya waxaan ognahay annaka adigu nebigow yadiiqu inuu cidhiiryamayo sadruka laabtaadu inay cidhiiryamayso bimaa yaquuluuna waxay leeyihiin sababtii fasabbix tasbiixso bixamdi rabbika rabbigaa mahadintiisa adoo la qabo wa kun ahow min asaajidiina kuwa sujuudaya mid ka mida noqo wacbud caabud rabbaka rabbigaa caabud xataa ya'tiyaka ilaa uu kaaga yimaado alyaqiinu geeridu ilahay kaaga timaado waxaa la leeyahay nebiga waanu ognahay waxyaabahay ku hadlayaan inay laabtaadu la cidhiiryamayso dacaayadan iyo aflagaadadan iyo afxumadan iyo dhibkan ay sheegayaan inaad qalbigaagu ka xun yahay oo laabtaadu ay qaadi la-doo la cidhiyamayso waanu ognahay bu rabbi subxana wa tacala laakiin maxaa xal ah xalku waxa weeye haddaadan awood aada wax ku qabatana lahayn culaysna ku saaran yahay xagga ilahay baa loo cararaa subxana wa tacala waata xalku fasabbix bixamdi rabbika tasbiixda ilahay badi oo xamdigiisa badi oo salaada badi oo rabbigaa cibaadadiisa badi inta geeridu kaaga imaanayso arrinkaasi macnaha wuxuu ku tusayaa markaad cidhiidhi gasho haddaad ilaahay cibaadadiisa u carartaayo xal baad helaysaa saas khaasatan xilliyadii maka xilliyadii maka lagu noolaayo muslimiintu aynan awooday wax iskaga difaacaanna lahayn dhib adagna lagu hayo aada loo cadaadinayay xilligaasi xalku wuxuu ahaa in naftooda la tarbiyeeyo oo naftooda la dhiso oo cibaadaad lagu mashquuliyo oo ilaahay subxaana wa tacaala calaaqadiisa ay laleeyihiin xoojiyaan taana waa midda lagu dhisay haadhowta bulshadii islaamkee dhalatay jihaadkii la waajibiyey yacni asaaska adag ee lagu istaajiyey wuxuu ahaa raggii madrasada maka ka soo baxay buu ahaa saas way macanaa saas daraaddeed xaaladaha noocaas oo kale ah oo middan maanta aan joognaayey ay shabbahdo waxaa loo cararaa in cibaadada ilaahay la badiyo tasbiixda iyo xamdiga iyo cibaadada iyo salaada la badiyo middaasaa loo cararaa xal baa markaa imaanayo ilahay baa faraj keenaya subxana wa tacala saas way macanaa walaqad naclamu xaqiiqiin waan ognahay annaka adigu adiga nebi maxamed yadiiqu inuu cidhiidhyamayo sadruka laabtaadu inay cidhiidhyamayso bimaa yaquuluuna waxay leeyihiin sababtii hadalkay ku hadlayaan sababtii inay laabtaadu la cidhiidhyamayso waan ognahay oo macnaha arrinkaasi uu qalbigaaga ku culus yahay ee fasabbix nazah rabbiga ceebka huf bixamdi rabbika rabbigaa mahadintiisa adoo la qaba adigoo ku dheehan wakun ahaw min asaajidiina kuwa sujuudanay mid ka mida noqo salaadaha macnaha kuwa tukadaa laga wada wacbud caabud rabbaka rabbiga caabud xataa ya'tiyaka ilaa uu ku yimaado alyaqiinu geeridu ilaa ay kuu timaado yaqiinta geerida laga wada yaqiinta salafka mufasiriintooda iyo khalafkuba waxay isla ogol yihiin yaqiintani waa geerida xadiis baana nabigeena ka sugay sal alay wasalam cuhmaan ibnu madcuun markuu dhintay saxiixulbukhaariga xadiidka ku sugan markuu dhintay ayaa gabadhii umulcalaa la odhan jirtayba waxay way ammaantay markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam ka da markaasay tihi nebi allow hadduusan ilaahay cuhmaan ibnu madcuun uusan karaamayni yaa kale uu karaamaynayo markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alay waslam amaa huwa faqad jaa'ahu lyaqiin buu nebi yuri sal alay waslam yaqiintii baa u timid oo geeridii baa u timid macna laakiin wax yani khayrna waan u rajaynayaa laakiin aniga iyo isaga toona waxna lagu samayn doono ma garanayo macnaha waxa weeye yaqiintu waa geerida waxaan saa u leehay yacni qaar oo zanaadiqo ah oo malaaxido ah oo suufiyada qullaadooda sii xag jira ka mid a ayaa waxay yidhaahdeen yaqiinta waxaa laga wadaa darajo la gaadho oo ruuxu markuu gaadho waajibaadka iyo takaaliifta shareecadu ay ka dhacaysaba salaad laguma leh oo sawn laguma leh oo xaj laguma leh oo xil ma saarna darajo sooca noocaasoo la gaadho ayaa yaqiinta la yidhahda marka wacbud caabud dadkiinan tugtukanahayo masaajida ku mashquulsanee wax sadaqaysanaya xajka aadayahay weli waxbaa idinka dhimanoo darajadii baydan gaadhin dadka noocaasa qaar ka mid aniga waan arkay nin la daba guurahayo oo salaad kooda dhigay oo markii la yidhahdo war maxaad u tukan laadahay darajatulyaqiin baan gaadhay buu leey saas marka yaqiintu saas maa dhankay u qaadeen meehee yaqiintu waa geerida intaad ka dhimanayso rabbigaa caabud wey maana saas wya gooray geeri kuu imaanna ma garanayside xilli walba diyaargarow ku jiri waa kaan soo marnay walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun idinkoo hogaansanayaal a mooyaane si kale ha u dhimanina wy maana bismi illahi araxmaan raxiim suurat naxl ataa amru llahi falaa tastacjiluuhu subxaanahu watacaala cama yushrikuun suurat naxli iyaduna waa suura makiya suuratu nicam baa la yidhahdaayo ilaahay subxaana wa tacaala nicmooyinka iyo barwaaqooyinka addoommadiisa ugu nimceeyey bay aad ugu xeel dheeraataa suuraddani si aan masiil lahayn macna ataa waxaa yimid amrullahi arrinkii ilaahay baa yimid ee falaa tastacjiluuhu ha degdegsanina subxaanahu alla nasihidiisa xumaan laga nasihay wa tacaala wuxuu kor ahaaday wuu kor ahaaday camaa shay buu ka kor ahaaday yushrikuuna ay la wadaajinayaan yunazilu alla wuu dejiyaa almalaaikata malaaigtii ayuu dejiyaa biruuxi waxyiga ayuu la soo dejiyaa oo min mrihi arinkiisa ka mid ah calaa man yashaa amarkiisa ka mid calaa man cid dushiisa wuu kusoo dejiyaa waxyiga yashaahu uu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid an andiruu wuu la soo dejiyaa bian andiruu diga anahu mid annahu shani laa ilaaha mid la caabudo inuusan jirin ilaa ana aniga mooye ee fattaquuni iga baqa arrinkaasaa ilahay la soo dejiya subxana wa tacala malaaigta ataa amrullah amarka ilahay baa yimid arrinka yimid muxuu yahay arrinka yimid amarka ilaahay ee yimid waa qiyaamadii wayba timid baa layidhi wayba timid waa goormo qur-aanku dayay waa kun iyo afar boqol oo sano ka hor wey wuu yim qiyaamadii way timid baa layidhi macnaha way imaan doontaa baa laga wadaaye waxaa laga dhigay sidii wax dhacay oo kaleeto oo yimidba waxaana looga dhigayaa shayga haddii la hubo imaanshihiisa sidii wax dhacay baa laga dhigaa maadaama ay hubaal tahay inay imaanayso ayna dhow tahay imaanshaheedu uu dhow yahay wax dhacay baa laga dhigay oo yimidba macnaha amarkii ilaahay waa yimide waxba ha degdegsiinaa layidhi waa qoladii yani odhan jirta cadaabka loo soo dedejiye iyo qiyaamadana nooga hanjabaysaan maad keentaan iyo waxaan marka waxaa ley waxba ha degdegina ha ku degdegsanina waaba yimid isagaabaa macna rabbi subxaana wa tacaala waa nasahan yahay wuxuu ka nasahan yahay inuu ka caajizo addoommadiisa inuu soo saaro arrintaa inuu ka caajizo ilaahay waa ka nasahan yahay wuxuu ka kor ahaaday waxa ay la wadaajinayaan ay ku garab wadaanay wax ugu darayaan ilaahay waa ka nasahan yahay subxana wa tacala aslaamtan iyo shirkiyada yunazilu lmalaa'ikata meeshaa waxaa ku jira su-aal oo muxamadow in amarkii ilaahay yimid seed ku ogaatay jawaabteedu waxa weeye yunazilu lmalaaikata biruuxi min amri ilaahay malaa'ig buu soo dejiyaa waxyi buu usoo dhiibaa waxyigana ciduu doono addoommadiisa ka miday ku soo dejiyaan sidaasaa wax ku ogaaday can dariiqi lwaxyi oo malaa'igi keentay ayaan ku ogaaday arrinkii ilaahay inuu yimid saasayna wax igu soo gaadhay wy macnaha malaa'igta ayuu alla soo dejiyaa subxana wa tacala wuxuu la soo dejiyaa ruuxa ruuxa waxaa laga wadaa meeshan waxyiga laga wadaa waxyiga waxaa ruux loogu magacaabay lianna dheefta ruuxda iyo nafta dheefteedu waa waxyiga a yani waxyiga meelo meelo badanoo qur-aanka ka mid ah ruux la yidhahda maxaa yeeley wuxuu dheefiyaa oo nooleeyaa ruuxda bini aadamka iyo naftiisa macna marka ruuxda waxyigaa laga wada malaa'igta ayuu alla la soo dejiyaa ruuxda oo waxyiga oo amarkiisa ka mid ah cidduu doonoo addoommadiisa ka mida buuna ku soo dejiyaa oo rasuul uu ka dhigtaa nebi maxamed sal lay waslam ilaahay baa doortay oo malaa'ig u soo diray oo saasaa wax loogu soo dhiibay mabdu-u muxuu yahay ay la yimaadaan ee malaa'igtuna la timaado addoommada la doonana loo soo dhiibo rusushuna ummadaha ula yimaadaan waxa weeyaan an andiruu annahu laa ilaaha ilaa ana fattaquun in ay digaan oo addoommada u digaan oo ay yidhaahdaan cid xaq lagu caabuda ma jira alla mooye ee isjira niman yahu cadaabka ilah iska jira war ummadow war khalaa'iqow war bini aadamow tawxiidka qaado oo isjiro cadaabka ilaha iska jir mabdaa ay la yimaadaan kaa isagaa ataa waxaa yimid amrullahi arrinkii ilaahay baa yimid ee falaa tastacjiluuhu ha degdegsanina subxaanahu nasahnaantiis nasihidda alla subxaana watacaala ceeb iyo yani waxa way naqsiyo dhan laga hufo watacaala wuxuu kor watacaala wuu kor ahaaday camaa shay buu ka kor ahaaday yushrikuuna ay la wadaajinayaan yunazilu alla waa dejiyaa almalaa'ikata malaa'igtii ayuu soo dejiyaa biruuxi waxyi buu la soo dejiyaa oo min amrii amarkiisa ah waxyi amarkiisa ah ayuu la soo dejiyaa calaa man cid dushiisuuna ku soo dejiyaa yashaau uu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid an andiruu buu la soo dejiyaa bian andiruu diga annahu shani laa ilaaha mid la caabudo ima jiro ilaa ana aniga mooye arrinkaas yani waxa weye inay ku digaan oo gaadhsiiyaan ayuu la soo dejiyaa an andiruu diga annahu shaniya laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa ana aniga mooyaane ee fattaquunii iska kay jiro oo cadaabkayga iska ilaaliya khalaqa asamaawaati waalarda intaa markii la sheegay inuu amarka ilaahay yimaado waa nicmo qiyaamada imaanshaheedu waa nicmo oo addoommada nin walba abaalkiisii inuu helo waa gallad iyo nicmo ta labaad waxyiga iyo malaa'igta soo dejintooda iyaduna waa nicmo iyo gallad mabda'a ay xambaarsan tahay iyo soo gaadhsiinteeduna waa nicmo nicmadii baa marka la bilaabay oo la tirinaya macna khalaqa alla waa abuuray alsamaawaati samooyinkiiyo waalarda dhulka bilxaqi xaq buu ku abuuray tacaala kuu kor ahaaday alle camaa shay buu ka kor ahaaday yushrikuuna ay la wadaajinayaan khalaqa wuu abuuray alinsaana insaankiibuu abuuray min nutfatin yani dhibic biyaa buu ka abuuray dhibic mani ah fa idaa markaaba huwa insaankii khasiimun waa mid doodaya mubiinun oo doodiisu cadda walancaama xoolihiina khalaqahaa wuu abuuray lakum xaal uu idin sugnaaday ama lakum waxaa idin sugnaaday fiihaa xoolaha dhexdooda waxaa idinku sugnaaday dif'un diirimaad dugsi wa manaaficu iyo manaafacaad wa minhaa xoolaha xaggooda ayaa ta'kuluuna ka cunaysaan walakum waxaa idin sugnaaday fiihaa xoolaha dhexdooda jamaalun qurux xiina waktiga turiixuuna aada caraabinaysaan iyo waxiina waktiga tasraxuuna aada foofinaysaan wa taxmilu waxay xambaari xoolihii afqaalakum culaysiyadiinay xambaarayaan ilaa beledin beled xaggiisay u xambaarayaan beledkaasoo lam takuunuu aydaan ahayn baaligiihi kuwa gaadhi kara ilaa bishiqi alanfusi nafafyaal dhibkooda mooyaane nafafyaal dhibaatadood mooye si kale aydaan ku gaadheen ina rabbakum rabbigii lara'uufun midkii macnaa turid badan wey raxiimun oo naxariista wey waalkhayla fardihiina wuu abuuray waalbiqaala iyo yani baqlihi waalxamiira iyo dameerihi litarkabuuhaa si aada u fuushaan waziinatan iyo qurux daraaddeed wayakhluqu alla wuu abuuri maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyna wuu abuuray alla subxana watacala samaawaadka iyo dhulalka xaq baa lagu abuuray oo cadaalad iyo xikmad bay abuuristoodu ku salaysan tahay ciyaar looma abuurin alla wuxuu ka kor ahaaday waxa ay la wadaajinayaan ay ku garab wadaan asnaamtan iyo khalqigan ay wax la wadaajinayaan alla subxaana wa tacaala waa ka sarreeyaa waxna lama wadaagi karayo macna inuu ilaahay samaawaadka iyo dhulalka abuuray waa nooc ka mid a iyadana nicmo weyn oo dhulkuna waa kan aynu ku dulnool lahay samaawaadkuna waa sanqaafkan kor inaga ilaalinayo wey insaankii baa la abuuray waa nicmo kale oo waxaa laga abuuray dhibicda minida ah ee qulunkaabaa laga abuuray dhibic urayso marana markay kaa gaadho aad iska dhaqayso jidhkaana aadan u ogoleyn baabad ka abuuran tahay waxaasaa laga abuuray markii la abuurayba waxoogaa kadibba waaba kuwaaba doodayaaba qajijacbu ku haya warsoo ninkii hadda yani waxa weye dhibicda biyihii qashinka amaad ahay waa maxay murankaad keentay maya maba jirta buu taagan yahay waxaan ilaahay subxaana wa tacala siduu wax u mamlay haddaan radliyaad bal adigu bini aadamkan murmahaya ee doodaya ee adduunyada maamulaya ee ilaahay isku taagahaya ee la dagaalamaya iyo meeshuu ka yimid firi soo kaasiyo kala dheeri ma wax la yaab lo markiiba waaka waa doodaya doodiisu waa caddahay buu rabbi subxana wa tacala taasi waa mid kale waxaa kaloo rabbi nicmooyinkiisa ka mid oo idiin abuuray xoolihii buu idiin abuuray xoolaha idinkaa laydin abuuray geela iyo lo-da iyo ariga idinkaa laydin abuuray maxaad dhexdooda ka helaysaan lakum fiiha dif'un difiga waxa la idhahdaa yani waxa wey diirimaadka markuu ruuxu dhaxamoodo ama uu qarqaro yani maryo aad huwataan iyo guryo aad gashaan baad ka samaysanaysaan oo dhogorta adhiga iyo hargihiisa iyo baa waxaa laga samaystaa maryo la huwado yani waxa wey bustayaal la huwado maalan yani waxa weeyaan shaatiyaal la qaato waxaasay ka samaysan jireen difigu marka waa diirimaadka oo adigoo qarqarhayo oo dhaxamaysan baad qaadanaysaa markaasa waxay ku noqonaysaa diirimaad ama guryaha laftooday ka dhisan jireen guryaha laftooda ayay ka dhisan jireen oo dhogorta intay macnaha ka sameeyaan sidii harar oo kaleeto ayay saaran jireen macna taasina waa ka mid macna ayib manaafacaad kalena waad ku haysataan bale caanihii baad ku qabtaan subagii baad ku qabtaan waad iibsanaysaan hilibkoodiina waad cunaysa fa minha ta'kuluun xaggeedana waad ka cuntaan oo hilibka la cuno intiisa badan waa hilibka xoolaha waxaa kaloo dheer quruxna waa idinku suganta walakum fiiha jamaalun qurux baa idinku sugan markaad khaasatan soo caraabinaysaan iyo markaad foofinaysaan labadaa goor bay aada u qurux badan yihin dabeynada inagu xoolo dhaqatana xoolaha ninkii dhiqi jiray baa garanay labada xilli weliba wuxuu sii qurux badan yahay markuu intuu soo dhergo uu galabtii soo caraabahayo oo duleedka uu saa ugu soo ekaado markaasaa dad ka yaqaanayo ay quruxtaa macna dhulkuna barwaaqay saas daraaddeed baa rabbi subxaana wa tacala wuxuu hormariyey caraabihii buu hormariyey turiixuuna waa xilligaad soo caraabinaysaan oo uu soo hoyanayo yani yani tasraxuunana waa xilliga la foofinayo uu xerada ka baxayo o sii socday wy maana qurux baa idinku sugan oo yani xilligaa isagaa dadka xoolaha dhaqdaayay aad bay u yaqaanaan aad bay u qurux badan yihin waxaa kaloo layidhi gaadiidna waad ka dhigataanoo culaysiyay qaadaan culaysyay waxay idinku qaadaan beled aydaan gaadhi karin ilaa naf dhibaatadeed mooyaane naf dhibaatootay mooye bilaaddaa intay alaabta idinku qaadaan bay idin gaadhsiinayaan waa geela iyo dameeraha iyo yani waxa wey kuwaa maya dameerihii way soo socdaane waa geela way khaasatan oo la rarto oo macnaha waxa weeyaan yani ahaa runtii ilan ma jirin baabuurtu ma jiro gaadiid kaleeto dhulka mari jiray ma jirin oo macnaha waxa weeyaan magaalooyinka wax u kala gudbin jiray oo ganacsiga kala qaadi jiray waa geela alaab culus bay idin gudbinayaan oo meesha rabtaan idin geenayaan rabbigii waa midka turida badan oo naxariista badan fardihiibaa haddana la sheegay baqlihiibaa la sheegay oo laydin abuuray dameerihiibaa laydin abuuray maxaa loo abuuray inaad fuushaan iyo qurux daraaddeed inaad fuushaan iyo qurux daraaddeed sax dameeraha iyo fardaha ayaga lama cuno laakiin waa la rartaa waana qurux laakiin yani waxa wey fardaha ayaga waa la cunaa oo sida saxiixa waxa weeye ahlulcilmigu waa u badan yihiin xadiid saxiixana nabigeena kaga sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh fardaha hilibkoodu waa xalaal waa la qalan karaa dameeraha iyo baqluhu laakiin maya ayaga waana la fuuli karaa waana ziino iyo qurux baa loo isticmaali karaa farduhu laakiin waxay la dheeriyin iyaga waa la qalan karaa macna khalaqa alla waa abuuray asamaawaati samooyinkii buu abuuray waalarda iyo dhulka bilxaqi xaq buu ku abuuray tacaala wuu kor ahaaday camaa shay buu ka kor ahaaday yushrikuuna ay la wadaajinayaan khalaqa waa abuuray alla alinsaana insaankii buu abuuray min nudfatin dhibic biya oo mini'a buu ka abuuray fa idaa markaaba huwa insaankii khasiimun waa dooda weeye mubiinun oo doodiisu cad walancaama xoolihiina khalaqahaa alla waa abuuray lakum waxaa idiin sugnaaday fiiha xoolaha dhexdooda dif'un diirimaad iyo dugaal wa manaaficu iyo manaafacaad baa idiin sugnaaday wa minhaa xoolaha xaggooda ayaa ta'kuluuna ka cunaysaana waa hilibkii walakum waxaa idiin sugnaaday fiihaa xoolaha dhexdooda jamaalun qurux baa idiin sugnaatay xiina goorta turiixuuna aad caraabinaysaan xiina goorta turiixuuna aad soo caraabinaysaan oo soo dheelmaysaan iyo wa xiina goorta tasraxuuna aad foofinaysaan oo xerada uu kasii socdo wa taxmilu way xambaari xoolihii waxay xambaartaa asqaalakum culaysiyadiinay xambaartaa ilaa beledin beled xaggii bay u xambaartaa beledkaasoo lam takuunuu aydaan ahayn baaliqiihi kuwa gaadhaya oo gaadhi kara ilaa bishiqi lanfusi nafafyaal dhibkood mooyaane dhibaato nafta yani naf dhibaatootay mooyo si kale aydaan ku gaadhi karin ina rabbakum rabbigiin la ra'uufun midkii turid badan wey raxiimun oo naxariista wey waalkhayla fardihiina alla waa abuuray waalbiqaala iyo baqlihi waalxamiira iyo dameerihii litarkabuuhaa inaad fuushaan darteed iyo waziinatan iyo qurux daraaddeed baa loo abuuray wayakhluqu wuxuu abuuri doona wuxuu abuuri alle maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn maxay waxaan la ogeyn waxaa haddaba soo baxay wayakhluqu maa laa taclamuuna intaa la sheegay wixii ka soo hadhay oo dhan gaadiidaa soo gelay waktigaa ma jirin laakiin waa yani waxa wey waa baabuurta waa diyaaradaha yani waxa waa baalaankaad maarata yani wax kasta oo gaadiid oo la fuulo ayaa waxaa soo gelaya wayakhluqu maa laa taclamuun markaa ma jirin laakiin ayaddu waxay tilmaantay in dib laga abuuri doono waxyaabo dambe oo soo bixi doonana waa jir yani tareemada iyo baabuurta iyo diyaaradaha iyo yani doomaha iyo waxaan waxaan ahayn oo soo socdo oo nooc kale aanay u jirana waa suurtagal oo wax kastoo yimaado oo gaadiida wuxuu soo gelayaa wayakhluqu maa laa taclamuun ilahi subxana wa tacala ila cilmigiisa wax la koobi kara maya wa cala allahi alla dushiisa ayuu ahaaday qasdu sabiili jidka kiisa yani waxa weye wa cala allahi alla dushiisa ayuu ahaaday qasdu sabiili jidka kiisa toosan ama kiisa dhexe wa minhaa jidkii waxaa ka mida jaa-irun mid qaloocdan mid qalloocan walow shaaa hadduu alla doono lahadaakum wuu idin hanuunini ajmaciina xaalad dishiin huwa alle alladii midka weye anzala dejiyey min asamaai xagga sare huwa alle alladii midka weye anzala dejiyey min asamaai xagga sare maa an biyo idinka soo dejiyey lakum xaaluu idiin sugnaaday minhu biyaha xaggooda ama lakum waxaa idiin sugnaaday minhu biyaha xaggooda sharaabun cabitaan baa idinka sugnaaday wa minhu xaggiisa waxaa kaloo idinka sugnaaday shajarun geed geedkaasoo tusiimuuna aad daajinaysaan fiihi dhexdiisa xoolihiina aad daajinaysaan yumbitu alla wuu saari lakum idinka wuxuu idiin bixiyey yumbitu wuu bixiyaa lakum idinka wuxuu idiin bixiyaa bihi biyaha sababtooda azarca badarki wazaytuuna iyo zaytuunki wlnakiila geedihii timirta ahaa walacnaaba iyo cinabyaalkii wa min kulli samaraati midhayaal kulligood xaggoodana waxba idinka soo saari ina fii dalika arrinkaa dhexdiisana la aayatan aayad baa ku sugan liqowmin dad bay aayad ugu sugan tahay qowmkaasoo yatafakkaruuna fikiray oo wax u fiirsanaya wy mana wa cala allahi qasdu sabiili waxay la macno tahay tafaasiirta qaar ka mida marka la fiiriyo wa ana haadaa siraatii mustaqiimintaan soo mar waxay noqonaysaa laba macnaba waa la mari kara wa cala allaahi alla dushiisa ayuu ahaaday qasdu sabiili qasdigu waa dhexdhexaad jidka dhexdiisa yani toos kiisa toosan iyo kiisa dhexe ilaahay dushiisuu ahaaday maxaa laga wadaa caddayntiisa ilaahay bay saaran tahay wa cala allaahi bayaanu qasdi sabiil jidka kiisa toosan inuu caddeeyo waa arrin ilaahay saaran sidaa waa tafsiiraya mufasiriinta qaar ka mida maraya waxaa kaloo tafsiir ah wa cala allaahi alla dushiisuu ahaaday qasdu sabiili jidka kiisa toosanoo jidka toosan oo islaamnimada iyo tawxiidkii siduu kuu sii wado ilaahay buu kuu geynayay wa cala allahi qasdu sabiil ilaahay unbuu kaa dulridiyo meel kale ku leexan maysida jidkaa toosan ilaahay buu kuu geynayay jidkii waxaa ka mida mid qalloocsan oo waa mabaadi'da baabilka iyo dhaqamada xunxunka iyo caqaa'idda khariban kuwa iyagaabaa laga wadaa wa minhaa jaa'irun jid qalloocsanna waa ka mid jidadka hadduu alla doonana kulligii waa idin hanuunin lahaa oo jidkaa toosan buu idin wada marin lahaa macna alla subxaana wa tacaala samada isagaa biyo ka soo deji biyaha iyagaa qaaraad cabtaan qaarna geedaa kusoo lagu soo saaraa xoolihiinna ay aad aad macnaa daajisaan waxaa kaloo alla idinku soo saaraa noocyo kala gedisanood cuntaan badarkii iyo zaytuunkii iyo timirtii iyo cinabkii iyo midho oo dhan baa laydinku soo saaray arrintaasi waxaa ku sugan astaan iyo calaamo weyn oo qudrada ilahay kutusaysa laakiin yay ugu sugan tahay liqawmin yatafakaruuna dad fikiray oo arrinta u fiirsanay aan iska dulmaraynin macnaha wa cala allahi alla dushiisa ayuu ahaaday qasdu sabiili jidka kiisa dhexe ama kiisa toosan wa minhaa jidkii waxaa ka mida jaa'irun mid qalloocsan baa ka mid mid leexsan baa ka mida jidka walow shaaa hadduu doono alle hadduu doonana lahadaakum wuu idin hanuunin lahaa ajmaciina xaadal idishiin huwa alle alladii midka waya anzala dejiyey min asamaa'i xagga sare maa anbiya ka soo dejiy lakum waxaa idiin sugnaaday minhu biyaha xaggooda sharaabun cabitaan waa mid aad cabbi kartaanoo macaan wax ku karsanaysaan ood intifacsanaysaan wa minhu biyaha xaggooda waxaa yuu ka ahaaday shajarun geed geed geedo kaasoo tusiimuuna aad daajinaysaan fiihi dhexdiisa ancaamakum xoolihiinaaad daajisataan geedaha biyaha soo saaran yumbitu wuu bixiyaa lakum idinka ayuu idin bixiyaa bihi biyaha sababtooda alla wuxuu idinku bixiyaa azarca badarki wazaytuuna iyo zaytuunki zaytuunka hadda kahor baynu soo maranay waa kan saliidda laga mirow midkan qudaar ahaanta loo culame he aynu inagu naqaano jawaabaa la yidhahdaa midka carabiyada macna saliidan macna waxa wey yani olyolifo mid aan olyolifo somali saas dhihi jira maalmo middaa iyadaa wey zaytu zaytuunka saliid baa laga miirtaa saas wey macnaha wazaytuuna walnakhiila iyo geedihii timirtaha iyo walacnaabi cinabyaalkii wa min kulli thamaraati midho oo dhan xaggoodu alla subxana wa tacala waxa idinka soo saaraa ina fi dalika fii dalika arrinkaa dhexdiisana la aayatan astaan baa ku sugan iyo calaamo liqowmin dad bay ugu sugantaha yatafakkaruuna oo fikiray wasakhara alla wuu sakhiray lakum idinka wuxuu idiin sakhiray alleyla habeenkii waalnahaara iyo maalintii waashamsa qoraxdii iyo waalqamara dayixii waalnujuumu xidigihiina musaharaatun kuwa la sakhiray weeye biamrihi alla amarkiisaa lagu sakhiray ina fii dalika arrinkaa dhexdiisana waxaa ku sugan laaayaatin calaamado liqowmin dad bay ugu sugantahay yacqiluuna oo wax fahmaya wamaa kiina wuu idiin sakhiray alleh dara'a uu abo uu firdhiyey lakum idinka fil ardi dhulka dhexdiisa uu idinku firdhiyey dara'a uu abuuray wamaa kiina alla wuu idiin sakhiray dara'a uu abuuray lakum idinka fil ardi dhulka dhexdiisa uu idinku abuuray mukhtalifan xaal uu yahay miduu iskhilaafsan yahay alwaanuhu midabyaalkiisu uu iskhilaafsan yahay noocyadiisu ay kala duwan yihiin baa laga wadaa ina fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan laaayatan calaamad baa ku sugan liqowmin dad bay ugu sugan tahay yadakkaruuna oo wax xusuusanayo macna yacni waana qaadanayo wax xusuusanayo wey macna macnaheedu waxa weeye makhluuqaadkan oo dhan idinka masaalixdiinna iyo danihiinay u sakhiran yihin qoraxdiibaa sakhiran abeenkiiyo maalinta saa isu dabamaraya jadwalkaa waxaa loo dejiyey idinka dantiinna iyo maslacadiina qoraxdan iyo dayaxani waxay u socdaan si joogta ah idinka danihiinna iyo maslaxadiina xidigaha la sakhiray danihiinna loo sakhiray oo ama waad ku hanuuntaan oo jihooyinkaad ku garataan ama iftiin bay faa'iideynayaanoo waa quruxdah samada masaalixdiinna iyo danihiinna ku jira waxyaalaha dhulka dushiisa ilaahay uu ku abuuray oo intaasoo noocoo kala gedisan ah mukhtalifan alwaanuhu yani alwaantu waa jamcu lown lownkana midabkaa la dhahaa laakiin hadda noocyo kala gedisan maxaa bini aadan ah maxaa xayawaan ah maxaa cayayaan ah maxaa geeda ah maxaa yani waxa wey intaasoo khalqiya idinka masaalixdiina iyo danihiina loogu talagalay inaad macnaha ka faaidaysataan wasakhara alla wuu sakhiray lakum idinka wuxuu idin sakhiray alleyla habeenkii iyo waalnahaara maalintiibuu idin sakhiray habeenkii iyo maalintii baa laydin sakhiray waashamsa qoraxdiina wuu sakhiray iyo waalqamara dayxi waalnujuumu xidigihiina musakharaatun kuwa la sakhiray weeye oo la sahlay biamri alla amarkiisaa lagu leyliyey way leeliyeyna waa sakhiran yihi ina fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan laayaatin aayado ayaa ku sugan astaamay waxyaala lagu cibro qaato liqowmin dad bay ugu sugan tahay yacqiluuna oo caqli leh oo wax fahmaya wey macna wax garanay wamaa kiina wuu sakhiray wasakhara lakum wey wuxuu idin sakhiray maa shayga dara'a uu abuuray lakum idinka dartiin uu abuuray fil ardi dhulka dhexdiisa uu ku abuuray waxa dhulka dhexdiisa uu idinku abuurayna wuu idin sakhiray mukhtalifan xaal uu yahay mid iskhilaafsan yahay alwaanuhu noocyadiisa iyo midabyadiisu ay iskhilaafsan yihiin intaasoo kala waaweyn oo kala yaryar oo kala gedisan oo kala midaba ayuu alla idin sakhiray subxana wa tacala ina fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan la aayatan astaan iyo calaamo weyn liqowmin dad bay ugu sugan tahay yadakaruuna oo waana qaadanaya oo caqligooda ku noqonaya hada wabilahi tawfiiq wsala allahuma waslm cala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbi waslem